بsم الlh الرحmn الرحيم الحamdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيina mحamed وعlى آlih وصaxbih وsلم أجمaعيin أmا bعd waxaan sugahay inan ku dhex jirnay kitaabkii alcaqiidaة الwaasiطية لشhaykh الإسلام iبni تeymiya raximah الlah culuwiga iyo masaa-ishii ku tacalluqday aa noogu soo dembeysay halkan casharka maanta wuxuu ka gelayaa maciyada ilaahay subxaanaه wa taعaalى inuu alla subxaanaه wa taعaalى uu yahay maciyadiisa inay koobtay khalqiga oo dhan maciyadiisa khaaska ana inuu dadka ahlu owliyadiisa uu ku koobay taasuu halkan marka ka gelayaa marka uu isku daba xijinayana macnaheedu ma ahan maciyada iyo culuwiga inay iska hor imaanayaan la jirka ilaahay uu dadkao dhan la jiro iyo culuwiga uu sarraynta uu sarreeyo iska hor imaan maayaan maxaa yeeley hal aayad buu ilaahay ku jamciyey kalaamka ilaahayna inuu iska hor yimaado waxaa weeyaan waa waxaan sax ahayn oo aan dhacaynin sida ilaahay uu u yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiiraa marka dadka ayaa waxay u malaynayaan inay iska hor imaanaysa laakiin iska hor imaan mayso waxa uu yidhi marka waqowlihi wa fii qowlihi qowlka ilaahi subxaanaه wa tacaala huwa aladii huwa alle alladii allihii weeyaan khalaqa samaawaati abuuray waalarda dhulka abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood dhexdood ku sameeyey uma markaa dabadeed istawaa ka saro maray cala alcarshi ka saro maray carshiga yaclamu alla waa ogyahay maabuu ogyahay yeliju gelaayo filardi ardada gelaayo dhulka wamaa ayuu ogyahay yakhruju baxaayo minhaa min alardi dhulka xaggiisa ka baxaayo wamaa ayuu ogyahay yanzilu degaayo min asamaa'i samada xaggeeda ka soo degaayo wamaa ayuu ogyahay shay yacruju koraayo fiihaa samada koraayo u koraayo dhexdeeda wa huwa macakum wahuwa allana macakum idinka maciinna weeyaano waa la jirkiinna aynamaa meel kastoo kuntum aad ahaataan wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan basiirun midkii arkaaya waa marka wahuwa macakum ayaa ku jirta marka wahuwa macakum maciyada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa laba nooc macyo caama iyo macyo khaas ah qur-aanka markii dib loogu laabtana maciyada ilaahay labadaa nooc unbay yaa istiqraa' bilistiqraa' culimmada labadaas nooc ayay ku keeneen oo aayadihii markii la fiiriyey ayaa waxaa la arkay maciyo inay caam tahay oo ilaahay uu leeyahay wahuwa macakum ilaahay waa maciinna iyo la jirkiinna aynamaa kuntum waa caam dadkoo dhan ilaahay waa la jiraa marka muxuu dadkoo dhan kula jiraa waay marka wuxuu kula jiraa bilcilmi ogaal uu ogyahay buu kula jiraa cilmigaas marka in sidaa la yidhaha ilaahay dadka cilmibuu kula jiraa waa yacnii waxaa weeyaan waa arrin ay isku itifaaqeen ama ay isku waafaqeen ahlucilmigii salafka dhammaantood oo markay aayadahan oo kale fasirayaan maciyada inay cilmi tahay maciyatu cilmin ayay ku sheegaan wa huwa macakum ay bicilmihi ayay yidhaahdaan sufyaanu thawri iyo kayrkii iyo a'imo badan ayaa laga soo naqliyey laga soo wariyey taawiilku hadday ku ijmaacaan culimmadana waxaa weeyaan laa yakuunu ilaa xaqan xaq unbuu noqonayaa loogana qiyaas qaadan maayo marka mid aan culimmada ka imaanin xaggooda oon salafkii ka imaanin oon ka soo aroorin in looga qiyaas qaataa waxaa weeyaan waa qiyaas aad u fog wa midda labaadee kale iyadana meesha aan ka marnayn waxa ay tahay waxaan maciyadu in cilmi lagu fasiro siyaaqa aayaddaa tusaayo aayadaha siyaaqooda ayaa sidaa tusaayo horeyna qawaaciddii aan soo qaadannay waxaan ku soo marnay ana maa dalla calayhi siyaaqu falaysa bita'wiilin wixii siyaaqu ou tuso ta'wiil lama dhaho bal ibnu daqiiqi ilciid kitaabkiisa axkaamulaxkaamka alkhaalatu bimansilati اlummi xadiidkaas markuu sharxaayo waa tii uu yidhi waxyaabaha mujmalaadka iyo waxyaabaha muxtamalaadka ah ee sidaanna ixtimaali karo sidaanna ixtimaali karo waxaa lagu gartaa wejka sawaabka ah siyaaqa marka siyaaqa marka dalaalatu siyaaq marka aan ku soconno macnaheedu maaha inaan ka leexannay dariiqii ee markaa ta'wiil hala qaato un aan leenahay sidaas ma aha ayb aayadahana waa ku tusayaanoo ilaahay subxaana wa tacaala cilmibouba aayadda ku dhex sheegay oo waxa uu yidhi yaclamu maa yeliju fi lardi ilaahay wuxuu ogyahay wax dhulka gelaayo waxa ka baxaayo ka soo baxaayo samada waxa yacnii ka soo degaayo waxa samada fuulaayo waana idinla jiraa ilaahay subxaana wa tacaala wuuna idinla jiraa marka cilmiga meel kale kama keenin aayadda dhexdeedan ka keennayba yaclamudaas wallaahu bimaa tacmaluuna basiirunta dambana way tusaysaa iyada laftirkeeda maciyada in cilmi iyo ixaada loo jeedo ayb aayadda dambena marka sidaasaan ku arkayna alimaamu dabari oo mufasiriintii salafka ka mid ahaa isaga wuxuu aayaddan yidhi markuu fasiraayo intou uma stawaa cala alcarshiba wuxuu soo yidhi istiwihiibuu ka hadlay macnihiisa inuu al carshiga ka sarreeyo sheegay markaa dabadeed ayaa waxa uu yidhi wa huwa macakum aynamaa kuntum yaclamu mutaqallabakum wa mahwaakum ilaahay wuxuu og yahay gedgadoonkiinna iyo sugnaanshadiinna iyo waxa aad ku sugantihiin oo dhan ilaahay waa og yahay wa huwa calaa carshihi wa huwa caalin calaa carshihi isagoo carshigiisa ka sarreeya marka culummadii salafka ee mufasiriinta iskama aynan horkeenin aayadaha maciyada iyo aayadaha culuwiga culuwiga iyo maciyada ma aanay iska horkeenin qurbiga iyo dhowaanshada ilaahayna waa la mid oo qurbi caama iyo qurbi khaasa ayaa sidaas oo kale iyadana kala jiro wa qowlihi iyo ilaahay qowlkiisa uu yidhi maa yakuunu min najwa halaaati marka maciyada nooceeda labaad waxaa weeyaan maciya khaasa la yidhaahdaa maciyada khaasadaana waa midda markaa iyada maciyada khaasada ah waa midda alla ou la jiro mu'miniinta iyo ambiyada ilaahay nacam ou la jiray oo qowluhu tacaala waxaa ka mid a inanii macakumaa asmacu wa araa muuse iyo fircawn ou sidaa muuse iyo yacni haaruun ou sidaa ku yidhi inanii macakumaa aniga la jirkiinaan ahay asmacu wa araa waxaa la mida laa taxzan ina allaha macanaa ha murgin ilaahay baa nala jiree maciyadaas marka waa maciyo khaasa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa uu la jiray abujahalna lama jirin maciyada khaaska marka laga hadlaayo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu la jiray ciise ee nebiyullaahi muusa iyo haaruun ayuu la jiray fircawnna lama jirin marka maciyada noocaa maciyo khaasa weeyaan waa qowluhu tacaala oo kale in allaha maca aladiina ataqow waaladiina hum muxsinuun ilaahay subxaanahu wa tacaala ku isaga ka cabsaday macooda ayuu yahay la jirkooda wاladiina hum muxsinuun iyo kuwa muxsiniintu ilaahay la jiraa marka macyada noocaas oo kalea marka macyo khaasa waay middaa iyadana labada aayadood buu marka sheekhu halkan labada noocba aayadahan buu ku kala keenay oo ku kala sheegayaa ayb qurbiga ilaahayna waa la mid hadday noqon lahayd yacni dhowaanshada alle addoommadiisa o dhan oo u dhow yahay bilcilmibu ugu dhow yahay liqowlihi tacaala walaqad khalaqna اlinsaana wanaclamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid wanaclamu cilmi bou sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo cilmi baa meesha ku jiro ayb sidaasoo kale marka waxaa weeyaan qurbi khaasana waa jiraayo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi aqrabu maa yakuunu alcabdu lirabbihi wahuwa saajid addoonku markuu rabbigii ugu dhowaanshada badan yahay oo markuu sujuudsan yahay waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun qurbigaasna waa qurbu ijaabo waay waa qurbigii khaaska ahay waay marka macaanida marka selafku waa sidaas ay maciyada iyo yacni iyo qurbigaba ay ku kala macneeyeen wa qowlihi ilaahay qowlkiisa dhexdiisa maa yakuunu ma ahaanayo min najwa alaaثatin min najwa alaaثatin ay maa yakuunu ma ahaanayo min najwa alaaثatin ay najwa alaaثatin saddex faqitaankood ay faqaan ilaa haddii uu ahaado huwa alle raabichum kooda afareeyo walaa khamsatinna ma ahaanayo shan koodkood ama faqood ilaa haddii ay faqaanba huwa alla saadisuhu midka lixeeyo waay walaa adnaa wax ka yar min daalika kaagaa tiradaa ka yarna ma faqaan oo faqooda ma ahaanayo walaa agtara kuwa ka badanna ma ahaanayo ilaa huwa macahum ilaahay waa la jiraayo macooda ayuu yahay aynamaa meel kastoo kaanuu ay ahaadaan oo yacnii ay ku sugnaadaan oy jiraan uma markaa dabadeed yunabi'uhum ilaahay waa u khabrayaa bimaa kiiba ugu khabrayaa camiluu ay sameeyeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha u khabrayaa ina allaha alla caliimu weeyaan midkii ku cilmi badan bikulli shayin shay dhammaantiis aayaddan imaam axmed baa waxaa aayaddan loo keenayoo qolaa marka aayaddan u keentay aayaddan ka warran baa layidhi iyo culuwigii markaasuu waxa uu yidhi soo uma jeediduu yidhi bada'at bilcilmi aayadda cilmi bay ku bilaabatay wa khutimat bilcilmi cilmina waa lagu khatimay marka ilaahay waa la jiraa waa og yahay waa macnaheeda alam tara ana allaha yaclamu maa fi اsamaawaati wamaa fi اlardi maa yakuunu min najwa alaaثatin yaclamu bay ku bilaabatay maxaa u dambeeya ina allaha bikulli shayin caliim marka maciyada yani iyo maciyada ilaahay iyo yacnii qurbiga alle waa sidaas mas'alada ku tacalluqda iyada culuwiga allena waa culuwi laasimo ilaahay mar walba u laasimay waayo oo mar kasta ilaahay uu sarreeyo sida casharkii horeba aan ugaga soo hadalnay ayb wa qowlihi wa fii qowlihi ayaa galay ilaahay qowlkiisa laa taxzan ha murgin ina allaha alla macanaa la jirkeenna waayo eh إlaa tansuruuhu faqad nasarahu اllahu إid akhrajahu اladiina kafaruu ثaaniya اثnayni id humaa fi اlgaar id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macanaa siyaaqa aayadda muxuu tusaa abubakar markii ou iyo nebiga markay godka wada galeen oo yacnii ay gaalada markaa ay kaga dhuumanayeen oo ay meeshaa kaga cabsanaayeen ayaa abubakar waxa uu yidhi intay cabsida yacnii gaartay rasuulka ilaahay ou low nadara axaduhum ilaa akhmusi ilaa qadamayhi midkood haddii uu fiirin lahaa yacnii gomadiisa lugtiisa hadduu soo fiirin lahaa la absaranaa waana arki lahaa yidhi markaasuu wuxuu yidhi ma adanuka yaa abaa bakrin biitnayni illaahu haaliuhumaa abuubakaroo maxaad u malaynaysaa labo ilaahay saddexeeye marka waa saddexeeya godkau nagula jiraa miyaa macnaheeda maya sidaa ma ahna ee wuxuu ku saddexeeyaa ta'yiidka iyo nasriguu ku saddexeeyaa siyaaqa aayaddaana tusaayo maxaa yeeley gargaar ay xaalad ay gargaar u baahnaayeen waxa laga hadlaya ilaahay isagoo carshigiisa ka sarreeyowna macooda uu yahay taas marka iyada waa si macno kale waxaa weeyaan macyada laftirkeeda haddaan soo qabanno iyada ma keentaa sideedaba macyada ma keenaysaa macyada ilaahay mmakadha macyada sideedaba ma keenaysaa isku darnaan iyo isku dhex jir macyada isku dhex jir ma keenaysaa dadkan ayagu dhahaya wahuwa macakum ilaahay waa idinla jiraa macnaha waa idinku dhex jiraa baa laga wadaaba ay dhahayaan ayagu nimanka xuluuliyiinta waxaa la leeyahay lafdu maca ereygan maca luqada carabiga markaan u celinno ma ka dhalanaysaa mar walba ma wuxuu keenayaa yacnii labada shay ee macyada layskugu daray inay wada jiraan oo isku dhex jiraan mar kasto maya oo macyadu saddex waxyaabooday keentaa saddex shay bay keenaysaa waxay keentaa mumaasaja oo haddaad tidhaahdid allabanu maca almaa macaanihii iyo biyaha waa isku dhex darneen marna waxay keenaysaa musaaxaba dadkii iskuma dhex jiraan laakiin waa waa isla socdaan oo maalan waxay tahay kuntu waxaan ahaa maca fulaan hebel la jirkiisa waa isla soconnay oo musaaxabo waay taas mararka qaarna waxay keenaysaa yacnii macno kaley keenaysaa misaalkeeda waxay tahay waxaad dhihi kartaa maalan sirtu maca alqamar sirtu waa socday carabtu saasay dhahaan sirtu waan socday maca alqamari xaloo dhan dayaxaan la soconayo xaloo dhan dayaxaan la soconaayo ma waxaa laga fahmaya waa isgarab soconay waa isgarab soconayna ma laga fahmaayo waa isku dhex milannayna ma laga fahmaayo intaan isku dhex darannay ayaan isku dhex milannay ma laga fahmaayo qamarkii iyo dayaxiiyo korkaas jiro saa u sarreeyo yaa haddana adig oo kula socdaayo meel allaala yacni meeshaan joogaba waa ii iftiiminayo waa macnaheedu marka ilaahay haddii la yidhaahdo ilaahay mu'minkou la jiraa de asagoo carshigiisa alla alla asagoo carshigiisa ka sarreeyo iyo mu'minkana la jirayaa ereygan maba keenayaba khulda iyo wax lamida mukhaalada iyo waxaas maba ma waajibsanayaba waqowlihi ilaahay qowlkiisa uu yidhi inii inanii anugu macakumaa la jirkiinaan ahay asmacu waan maqlayaa wa araa waa arkayaa asmacu wa araabaa qariino aho waxay tusaysaa maciyadu inay tahay maciyatu nasrin wa ta'yiid inay tahay wa qowlihi ilaahay qowlkiisa ina allaha alla maca aladiina kuwii macooda u ahaaday la jirkooda itaqow cabsaday oo alla ka dhowrsaday waaladiina iyo kuwii hum iyaguo muxsinuuna axsaan sameeyey wa qowlihi wa fii qowlihi wasbiruu sabra ina allaha alla maca asaabiriina saabiriinta macooda u ahaaday ila jirkooda wa qowlihi ilaahay qowlkiisa kam min fiatin kam badanaa min fi'atin fi'a iyo koox badanaa kooxdaasoo qaliilatin yar taasoo qalabad ka qaalib noqota fi'atan koox kahiiratan fara badan biidnillaahi uga qaalib noqota ilaahay idinkiisa wallaahu allana maca asaabiriina u ahaaday saabiriinta la jirkooda u ahaaday maxalushaahidka marka wallaahu maca asaabiriina ilaahay saabiriintau la jiraa waa ayidaa waay guusha iyo qalabada iyo ayuu siinayaa ayb marka macyada labadaas nooc oo caamka iyo middaa macyada khaaskay u kala baxdaa iyada iyo marka sidaasayna isaga hor imaanaynin aayaadka culuwiga tilmaamaayo wa qowlihi wa fii qowlihi ilaahay qowlkiisa waman asdaqu min allaahi xadiiثa waman yaa asdaqu ka run sheegid badan min allaahi alla yaa ka run badan xadiidan xagga warka xagga hadalka iyo warka ilaahay yaa uga run badan waqowlihi waman yaa asdaqu ka run badan min allaahi ilaahay qiilan xagga oraha idan ilaahay wuxuu leeyahay maqaalo orah buu leeyahay idan ilaahay subxaana wa tacaala waa hadlaa ayb xadiid ayaa loo nisbeeyey wa qowlihi ilaahay qowlkiisa id waqti xus qaala allaahu ilaahay uu yidhi muxuu ilaahay yidhi marka maquulkii ah wixii alla yidhi yaa ciisaa ciisow ibna maryama ahayo ibn yaa ciisaa ciisow ibna maryama ina maryamo marka id qaal id waqti xus qaala allaahu alla uu yidhi ilaahay baa yidhi marka ilaahay waa hadlay waay muxuu ku hadlay yaa ciisaa buu ku hadlay yaa ciisa ibna maryama ilaa akhiri wa qowlihi ilaahay qowlkiisa watamad way taam noqotay kelimatu rabbika rabbigaa kelmadee kelmaddiisii yaa way taam noqotay sidqan xagga runta min jihati sidqin wacadlan min jihati cadlin xagga cadaaladda ay sidqan fi lakhbaari xagga akhbaarta ilaahay subxaana watacaala kelimaadkiisii baa dhammaystirmay sidqan fi lakhbaar xagga akhbaarta yacnii run ayay ku dhammaystirnaatay wa cadlan fi laxkaam xagga axkaamtana ilaahay axkaamtiisu waa cadaalad wa qowlihi iyo ilaahay qowlkiisa wakallama allaahu ilaahay wou hadlay muusa ayuu la hadlay takliiman la hadlid ayuu la hadlay wa qowlihi iyo ilaahay qowlkiisii minhum rusushii waxaa ka mida man duul baa ka mida axad baa ka mida ama duul kuwo kallama allaahu ilaahay ou la hadlay wa qowlihi ilaahay qowlkiisa walamaa goortii jaa'a muusaa muuse uu yimid limiiqaatinaa annaga ballanteennii uu u yimid wa kallamahu ouna la hadlay rabbuhu rabbigiina ou la hadlay sheekhu halkan marka wuxuu u keensaday aayaadkan tirada badan wuxuu kugu keenay sifatulkalaam inuu kuu sugo oo ilaah aan caabudno annaga oon u salaadayno o salaadda u tukanayno waa macbuud hadlaayo waa macbuud hadlow wou hadlaa ilaahay subxaana wa tacaala oo ana lahu sifata alkalaam ilaahay waxaa u sugnaaday sifatu اlkalaam nucaym ibnu xamaad alkhusaaci shaykhu limaami اlbukhaari raximah اllah waxa uu yidhi alcarabu laa tufariqu bayna alxayi wاlmayiti ila biاlkalaam carab yacnii qof nool iyo wax dhintay waxay ku kala soocaan nudqiga iyo hadalka yacnii carabtu yacnii dadka bani aadamka carabta waxay ku kala soocaan waxa dhintay iyo waxa nool nudqiga dhawaaqa iyo hadalkay ku kala soocaan haddii marka la yidhaha ilaahay ma hadlo sifatulkalaam ma laha ilaahay iyadoo laga cararaayo in lagu shabaho makhluuqiisa hadlo waxaa ka dhalanaya in ilaahay lagu shabaho jamaadaadka dhagaxaas ma hadlaayo hadda alwaaxaas ma hadlaayo hadalka ma hadlayo ma hadlo dhulkan ardadan aan kor taagannahay hadda ma yacni inuu ilaahay ka dhawaajiyo maahane ma hadasho soo ma fahmi marka haddaad ka cararta marka ilaahay makhluuq baan ku shabahayaa bani aadam xag kalaad u bayraysaa ad aadaysaa ilaahay ma hadla haddaad tidhaahdid waxaad ku shabahaysaa jamaadaad kaasaana daranba nebiyullaahi ibraahim iyo qowmkiis markay doodayeen ee uu asnaamta jejebinaya nebi ibraahim muxuu asnaamta ku yidhi maa lakum laa tandiquun war maxaad u dhawaaqi laadihiin haddii marka ninka dhahaya marka ilaaha annaga aan caabudno ma hadlo dagaaladuna ilaahay ay caabudi jireen waa asnaamta ma hadlaan asnaamta maa lakum laa tandiquun mahadal ma awoodaan haddii marka la yidhaha ilaahayna ma hadlo de asnaamta isagii maxay ku kala duwanaanayaan marka awalan horta marka waxaa weeyaan wuxuu u keenay aayadahan baabkan oo hadda ku dhex jiro waa sifatulkalaam ilaahay inuu ku sifaysan yahay kalaam ilaahay kalaam ha ku sifaysnaaday ha hadlee sifatulkalaam marka waa laba dhinacay leedahay sifa daatiyana waa tahay sifa ficiliyana waa tahay oo ilaahay marka daata ahaan wuxuu ugu sifaysan yahay annahu mutakalimun ilaahay inuu hadlo oo daatada ilaahay waa daato oo hadal ka soo baxayo ficilna waa tahay sifa ficiliya oo ilaahay markuu doonou hadlayaa kownuhu marka markuu doono ou hadlaya maxay noqonaya marka sifa ficliya waa ficil uu samaynayo maxaa yeele sifa ficliya waxaan ku sheegnay waa midda ku tacalluqdo mashiicada ilaahay subxaana wa tacaala dhinaca marka sifa ficliya kalaamku marka sifatulkalaam waa sifatun daatiyatun ficliyatun bay isku noqonay annaga hadda bani aadamka qofka maalan dhagoolka ah amase dhagool maahna nin afka ka jiran waa jiran yahay maba hadlaba abkam waay ninkan daatadiisa maxay ku sifaysan tahay yaa la dhahayaa bukmi inuusan hadlinba ilaahay daatadiisu sidaa ma aha bukmi ilaahay kuma sifaysan ee wuxuu ku sifaysan yahay inuu hadlaayo hadalkiisuna marka marku doono hadlaya iyo siduu doono u hadlaa bani aadamka hadalkiisii hadalka ilaahay isma shabahaan waxaa ku tusaya inayna isshabahaynin rabbi markuu hadlo qiyaamaha ilaahay markuu hadlo xadiidka sidau noo tilmaamay yunaadii bisawtin ilaahay waa dhawaaqayaa cod buu ku dhawaaqayaa yasmacuhu man qaruba waman bacuda qofka dhow iyo qofka dheerba isku siyay u maqlaayeen adi hadalkaaga saas sifadaa ma leeyahay ma laha adi hadalkaaga halkan baad ka hadlaysaa waxaad doonta ku hadal mikrofoonka ugu cod dheer haddii lagu siiyo ma gaarsii kartid warkaaga lambar afar ma gaarsii kartid ma yeeli kartid meel unba codkaaga muxadad ku yahay si kastoo lagu yaabo laakiin kan ilaahay sidaas ma aha kalaamuhu laa yushbihu kalaama اlmakhluuqiin wa sawtuhu laa yushbihu sawta اlmakhluuq ayb صifadan marka صifa aad iyo aad muhim u ah waay صifaة اlkalaam waana صifaadka u muuqashada badan waay muhimadda ay leedahay waxaa ka mida kow rususha ilaahay ou soo diraba muxuu u soo direen kalaamkiisa inay dadka gaarsiiyaanoo u diray walidaalika nabigeenna sala allahu calayh waali wasalam markii uu maka joogay qabaa'ilka intuu u tago xilliyada xajka oo kale qabaa'ilku intuu u tago ayuu wuxuu dhihi jiray man yu'wiinii yaa aniga idumaayo oo yacnii degmadiisa igeynaayo liuballiqa kalaama rabbii si aan dadka u gaarsiiyo warka ilaahay ilaahay warkiisa siaan dadka u soo gaarsiiyo لأنa quraيشha qad manacuunii an ubaliغa kalاama rabbii qorayشh waxay ii diiday kalaamka rabbigay inaan dadka gaarsiiyo idan rususha ilaahay yani fariinta ay wadeen maxay ahayd hadalkii ilaahay in dadka lasoo gaarsiiye ahayd haddii marka صifaةulkalaam aysanba jirin oo ilaahay ma hadla haddii la dhaho de rususha maxay qabtaan marka waayahay rususha maxay waصfigan rasuulnimo maxay u leeyihiin yay erge ka yihiin ilaa ninka haddii ergey uu yahay oo fariin loo soo dhiibo qofkii fariinta u soo dhiibay waa hadlay soo maa hadalkii wuxuu adiga ninka asaga soo faray ee fariinta soo faray warkiisoo wadaa marka haddii sifadan kalaamka ilaahay la diido rasuulnimana waa la diideen marka fahm wax uun maahan iska culummadu ay iskaga dahdaaha ayaan u malaynin midda labaad waxay tahay takaaliifta annaga nala saaray waxaas ha samaynina waxaa sameeya maxay ku xihan tahayna kalaamullaahi bay ku xihan tahay soo maa haddii ilaahay ousan hadli lahayn annaga amar ma na fuuli lahay nahyi ma na fuuli lahay annaga waa maya sababtoo ah yaa adiga caabuddaa amarkan iyo nahyigan yaa ku caabuddaana allah subxaana wa tacaala soo maa salaadaan tukanayna ilaahay baan ku caabudaynaa ee qofka maalan khamrigii zinadii qatligii ayuu ka fogaana yaa yidhi ka fogowna ilaahay baa yidhi soo maa haddii ilaahay ousan hadlin marka yaad adiga marka amarkan yaad ka qaadanaysaa yaadna nahyigaanna yaa adiga marka waxaan aad ka reebtoonaanaysana yaad uga haraysaa marka idan marka takaaliifta sharciga awaamirta iyo nawaahida dhammaan waxay u soo noqonayaan sifadaanay ku xihan yihiin haddii sifadan la beeniyo amarna ma jiro nahyina ma jiro sababtoo ah ilaahay kalaamkiisa nagu amray kalaamkiisa wax nooga reebay so wax la gartay maa qur-aanka amar iyo nahyi baa ka buuxo ayb taana marka iyadoo way ku xihan tahay kamaal ilaahayna ammaan bay u tahay dabcan walidaalika sidaa darteeda culummadu marka waxay aad ugu xaydxayteen sifadan ilaahay inay sugaan oo ay ugu rafaadeen oo loo dhibaateeyey sidaan sheegi doonno oo qaarkood loo dilay waxyaabahaas o dhan marka waxaa weeyaan waxaa u geeyey muhimadda ay leedahay inay og yihiin haddii sifadan laga takhalluso waxaa diin oo dhan waa laga takhallusa macnaheedu saasay noqonaysaa haddaba marka haddii ay sidaas tahay صifadan oo ilaahay inuu hadlo wax inkira waxaa ugu horreeyey ninkii la dhihi jiray aljacd bnu dirham oo jacd bnu dirham waxa uu yidhi ilaahay صifaة اlkalaam ma laho ma hadlo in اllaha lam yukalim muusa ilaahay muuse lama hadlin buu yidhi yanii ibraahimna khaliil iyo wadaay kama dhiganin ninkaas ugu horreeyey wax inkiro ninkaas muslimiinta waa looga raaxeeyeyo waxaa weeyaan waxaa dilay khaalid bn cabdillaahi اlqasri ayaa intuu dil ku xukumay ayaa marka uu gowracay weliba ibn اlqayimna nuuniyadiisa marka waa dhahaya shakara shakara dabiixata yani kullu muwaxidin dabiixadaas yani waxaa aad ugu mahadnaqay buu yidhi mid kastoo muwaxida lilaahi daruhu saas oo kale yani taasaa marka aad looga mahadnaqay marka kadib khaalid ninkan la yidhaha jacd ibn dirham ka gadaalay waxaa yimid aljahmu ibnu safwaan nin la dhihi jiro jahmu ibnu safwaan asamarqandi ayaa yimid waa ninkan jahmiyada ay u nisbo sheegato dawaa'ifta ahlu bidcada dhan imaa waxaa waay ninkii aas-aasay baa loogu magac daraa amase waxaa loogu magac daraa erey ayaga ay gooni la noqdeen ayaa loogu magac daraa soo ma fahmi baynamaa ahlu sunnati waljamaacana magacooda waa maxaa lagu saleeyey sunnada nebiga iyo ijmaaca culummada ayaa lagu saleeyey ahlu sunnati waljamaaca baa la dhahayaa ama xadiidka nebigaa loo nisbaynaya ama madhabu salafaa loo nisbaynaya wahaakada jahm ibnu safwaan ayaa marka aad iyo aad uwadwaday aad u wadwaday jahmu bnu safwaanna culummada markay tilmaameen waxay ku tilmaameen nin mura muran badan oo dood badan oo ahaa diintan aan waxba ka aqoonin muran keliya ayuu yaqaana diinta wax kama aqoonine mas'alo dalaaqa ku saabsan baa la weydiiyey markaasoo oo yacni iska badiihi ah markaasuu garan waayey culummadana marka dooda ula soo taagnay isaga laftirkiisa culamada waxay yidhahdaan waa la dilay markii dambe dabadeed marka waxaa yimid ninka l yani kadib waxaa yimid bishri اlmarisi bishri اlmarisi oo cuثmaan bnu saciid الdaarimi ninkan uu radinaayo naqdiga kitaabka naqdiga uu ku radinaayo cabdilcaزiiz bn yaxya اlkinaanina ou la dooday saaxib اlimaam الshaafici cabdilcaزiiz bn yaxya اlkinaani saaxib اlimaam الshaafici ayaa ninkan la dooday amiirka hortiisa kula dooday waa ka dood badiyey kadib ninka axmed ibnu abi du-aad nin la yidhaahdaa yimid axmed ibnu abi du-aad nin la yidhaahdo oo ay culummada ugu magac dareen axmed ulbidca nacam si loo si looga sooco imaam axmed ibnu xambal imaam axmed waxaa la dhihi jiray axmed usunna isaga nacam kan marka axmed ibnu abi du-aad ayaa wuxuu sameeyey mansibkii qadaha iyo waxaasoo kale oo ayuu qabtay ayuu qaatay dabadeed yacnii wuxuu soo rogay marka ninkii khaliifada markaa ma'muun ayuu wuxuu aad ugu dhiirigeliyey inuu yacnii dadka ka dhaadhiciyo mas'aladan uu yidhaah ilaahay ma hadlo nin allaale ninkii yidhaahdo qur-aanku waa kalaamullaahi hayru makhluuq ninkii dhahana xir oo dil buu yidhi nacam wuxuu iftooday in la dili karo lana xiri karo kadib marka waxaa bilaabatay wixii la dhihi jiray almixna mixnadaas marka dhowr nin baa wadeen waxaa waday ninkan la yidhaahdo ma'muun ninka kaloo la dhihi jiro muctasim iyo kii kaloo la dhihi jiro waahiq saddexdooda ayaa mixnada aad iyo aad yacni u wadi jiray saddexdooda inta yacni saddex dowladood ayaa dadka waxay ku imtixaani jireen alqur'aanu kalaamullaahi hayru makhluuq ninkii dhao ay dili jireen oo xiri jireen markii dambe marka xilligii mutawakil mutawakila marka fidnadaas dadka ka qaaday imtixaankaasna isaga ayaa zuuliyey ninkii wax akrinaayana ha akhriyoy xilligiisa marka sunnadii iyo wixii baa faafay maqaalaadkaani marka waxaa weeyaan maqaalaadka iska baatilkaa waxay u baahan yihiin un xoog in lagu socodsiiyo ma lagu socodsiin kara qanaaco iyo aqoon iyo cilmi walidaalika marka in lagu dayo marka qaadi qaadigii yacni marka waxaa weeyaan wuxuu yidhi ninka qaalin noqonaayo ha loo shardiyo inuu horta alqur'aanu kalaamullahi hayru makhluuq inuusa dhehaynin aaniyan haddana hala xero yidhi ninkii saa dhaho haddana hala dilo yidhi walidaalika mixnadaas dad badan baa ku dhintay oo lagu dilay oo uu ka mid ahaa shaykhu اlimaam اlbukhaari abu nucaym waxaan u jeedaa nucaym ibnu xamaad alkhusaaci oo sheekhii bukhaari ahaa waa ku dhintay waa dileen markaasi waxay yidhaahdeen lagumana tuka karo mana la dhaqi karo sidiisay god u geliyeen marka waa sheekhi imaam اlbukhaari waxaa ka mid ahaa axmed ibnu nasr alkhusaaci waa lagu dilay waxaa ka mid ahaa imaamu اlbuwaydi saaxibu اlimaam الshaafici ardaygiisa inta masar laga soo kaxeeyo baqdaad la keenay ayaa imtixaankaas la weydiiyey waa diiday marka markaasay dileen markaasay xireen ilaa markii dambe ad asagoo katiinadda birta ay ku dhufsan tahay buu ku dhintay dad baa marka fidnadaas aad uga shaqay jiray intay baxaan oo dadka aadaan oo soo imtixaanaan oo amiirka usoo sheegaan oo haddana yani amiirku marka ciidan uu leeyahay waa lasoo qabanayaa ninkii waa la imtixaana marka imtixaankaasna marka culammada marka taas mas'aladan waa marka sifadan hadda aad arkayso walidaalika culammada mas'aladan say uga hadleen iyada iyo culuwiga waxay uga hadleen ma jiro marka masalada masale intaa la eg imaamu shaaficina waa ku gaalaysii jiray ninka yidhaha qur'aanku kalaamullaahi ma ahan ama waa makhluuq waa ku gaalaysii jiray xafsulfardi nin la dhahaa u imaan jiray imaamu shaafici markaasuu wuxuu dhihi jiray qur-aanku waa makhluuq iyo waxyaabahaas markaasuu wuxuu yidhi yani kafarta biاllaahi اlcadiim ilaahay baad ku gaalowday lyho ilaa markii dambe imaamu shaafici uu gaarsiiyeyba ibraahiim ibnu culaya iyo aniga meelaan iskugu imaanno ma jirto yidhi sababtoo ah isaga wuxuu caabudaa macbuud macbuudka uu caabudayo waa midaan hadlin waayo aniga macbuudka aan caabudon laa ilaaha ila اllah aan u sugaayo cibaadadana waa midkii nabi muuse la hadlay waayo marka isku ilaah ma caabudno yidhi aniga iyo ninka ibn culaya l ibraahim ibnu culaya sifadan marka saasay marka taariikhdaasay lahayd mutawakilka bacdi xoogaa waa laga nastay kadib marka kutub badanna waa laga qoray masalada iyadoo loo gooni yeela ama ka hadal laga hadlaba ha ahaato shaykhulislaam ibnu taymiya aaduu kutub badan buu ka qoray waxaa ka mid a rasaa'isha iyo kutubta uu ka qoray atisciiniya kitaabka la yidhaha saddexda mujalad ah waxaa ka mid a arisaalat albaclabakiya ayaa ka mid a iyo kutub kaleo aad iyo aad u fara badanoo me uga hadlay sifadan iyadan kadib waxaa soo baxay marka dad ashaaciradii iyo kale ay ashaaciradii waxay yidhahdeen qur-aanka waxaan leenahay kalaamullaahi ilaahay baa ku hadlay ma dhehayne waxaan leenahay kalaamka ilaahay waa macnan qaa'imun fii daati illaahi kalaamka ilaahay waa macno wax soo baxayo la maqlaayo ma ahanay dheheen waa macno ilaahay nafsadiisa ku dhex jiro khalaas oo waxaan marka aan akhrisanaynon ku cibaadaysanayno waa maxay may ilaahay kuma hadlinay dhaheene waa cibaara can kalaamillaahi hadalkii alle macnaha ahaayaa laga soo tarjumay marka waxaan hadda aan haynoon isku daalinaynoon yacnii ilaahay ku caabuda aan isleenahay hadal ilaahay maba ahanay leeyihin ayaguna waa cibaara can kalaamillaahi soo ma fahmi hadalka ilaahayna xarafna ma aha sawdna ma aha qayb qaybna ma kala lahanoo jus iyo xisib iyo aayad iyo yacnii suurad iyo ma noqday leeyihiin bilow iyo dhammaadna ma leh waxaas dhan waa falsafe iyo kalaam kalaam faarig waay sababtoo ah de inay suurad suurad kale leedahay axaadiid tira badan ayaa nebiga uu ku tilmaamay ayb inay yacnii qur-aanku inuu xaraf iyo sawd uu yahayna laa aqulu alif laamiim xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarfun saasuu yihi nabiga calayh isalaatu wassalaam ayb waxaa iyadana marka meesha aan ka marnayn oon ka baxsanayn waxa ay tahay sawd ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisu sawd waayo sababtoo ah aayadaha waxaa noo imaan doona ilaahay inuu dhawaaqaayo qiyaamaha iyo inuu dhawaaqay wanaadaahumaa rabbuhumaa alam anhakumaa can tilkuma ashajara nidaa iyo sawdna meelay isku faaruqayaan male qofkan waa dhawaaqay haddii la yidhahdo sawd buu leeyahay soo maa waa dhawaaq haddii kale macno ma yeelanay marka dhawaaq fasir adiga waxaa kaloo xadiidkii oo ahaa bukhaari yunaadii bisawtin ilaahi subxaana wa tacaala qiyaamaha waa dhawaaqayaa yunaadii waa dhawaaqayaa bisawtin uu ku dhawaaqa weliba axaadiidtaasna bukhaari bay ku sugan tahay imaamu lbukhaarina kitaabkiisa khalqu afcaali ilcibaad wuxuu leeyahay sawdka ilaahay laa yushbihu sawta almakhluuq oo ilaahay sawd buu u sugayaa sifatu sawt nacam marka kalaam baa loo sugayaa nidaa ayaa loo sugayaa sawd baa ilaahay loo sugaa ayb sifadan marka sidaan u fahmno marka ufahmna sifadan iyo firaqu say u kala ay waxa ay ka kala aaminsan yihiin firqooyinka firqooyinka ay ka kala aaminsan yihiin laba dhinac ka dhig sifada sidaan hore u sheegnayba sifa daatiyana way tahay oo daatada ilaahay kalaamay ku sifaysan tahay sifa ficliyana waa tahay oo markii ilaahay ou doonou hadlaa firqooyinku marka meelahaasay ku kala dhumeen sifa ficliye ahaanay u sugaayaan qaar daatiyaday diidayaan sifa daatiyay u sugaayaan ficliyaday diidayaan ahlu sunnadiina wax dhan waa una jamciyeen sifa daatiya u kaale marka in kalaamullaahi inuu horta sifo ilaahay daatadiisa ay ku sifaysan tahay inay tahay waxaa ku tegay ahlu sunnada iyo ashaacirada oo wada jiro halkaas waxaa ka baxay marka jahmiyada iyo muctasilada ahlu sunna iyo ashaacirada labaduba waxay leeyihiin kalaamullaah marka aan leenahay sifo horta ilaahay daatadiisaa ku sifaysan kalaamkaas so waxaa fahamta maa daatada ilaahay baa ku sifaysan way dhahayaan ayaga ashaaciradu jahmiyada iyo muctasiladuna waxay leeyihiin daatada ilaahay war laguma sifay karo iyo kalaam ee waxaa la dhahayaa markuu ilaahay inuu hadlo marku doono hadal ayuu wuxuu ku abuurayaa geed ama yacni hawadaasuu ku abuurayaa geedka hawada iyo hadalka ka soo baxaa ama ilaahay hadalkama soo baxay dhahayo sooma fahmin yacni kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala inuu isaga ka soo baxo looma nisbay yacni daatadiisa ma loo nisbay karay leeyihiin walidaalika waxay leeyihin nabiyullaahi muuse yaa la hadlay marka la yidhaah ad waxa hadalku ilaahay hadalkiisa wuxuu ku abuuray kuleeyihin geeddi geeddi marka uu ag joogay baa warka uu ka soo baxay sababta waxaan diidaynaa bay kuleeyihin annaga haddii aan dhahno hadalka ilaahay buu ka soo baxaa de ilaahay subaa hadal wuxuu u baahan yahay dhuun hawo carab wahaa kada waxaan ilahay baa ka nasahan yahay de ogow ayagu marka baabkaasaa u geeyey waxaan culamaa u salaf waxay yidhaahdeen war waxaas daruuri ma ahan ilaahay waa hadli karaa asagoo intaas midna aan lahayn bidaliili yacni makhluuqaadka qaar buu ilaahay ka hadal siinaya oon intaasba aan qabin wa qaala lahaa welilardi ityaa طawcan ow karhan qaalataa ataynaa طaa'iciin samada iyo dhulka waa hadleen maca daalika carab iyo hawo iyo may leeyihiin iyo dhuun samada iyo dhulka imaam axmed saasuu yidhi waxaa kaluu ku xijeeyey qaaluu andaqana allaahu aladii andaqa kulla shayin marka qiyaamaha la taga gacantoo hadle lugtoo hadle gacantan dhuunmaa ku taalla iyo hawo iyo meelay ka gashay iyo maca daalik waa hadle marka ilaahay abuuray maxaa u diiday marka inuu hadlo biduuni waxaan aad daldalaysaan la-aanteeda taas ay horta warkooda meeshaas iskaga quful ayb hadhow waa kala bixi doonaan ashaacirada iyo ahlu sunnada ma sii wada joogi doonaan ayaguna waa u kaadinayna ama tan faracan aan sii wadno si aan hadhowna isana isaga ken qasmin ahlu sunnadii iyo ashaaciradii aaminsanaayeen sifa daatiya inay tahay sifatulkalaam sifa daatiya inay tahay yaa waay ayaa kala baxay haddana ahlu sunna waxay rumaysan yihiin kalaamku ilaahay kalaamkiisa inuu yahay lafdi ilaahay uu ka soo baxo ilaahay xaggiisau ka soo baxayaa daatadiisa uu lafdigaasi ku qumay waa soo baxaa markuu doonou hadlayaa wuxuu doonou ku hadlaa waana la maqlaa bay dhaheen ashaacira waxay tihi maya sidaas ma aha kalaamka aan ilaahay daatadiisa u sugayna annaga mid la maqla ma aha wax makhluuq ou maqli kara ma aha ee maxaa waayaa la yidhi waa macno ilaahay nafsadiisa iskaga dhex jira waa waa macno alla nafsadiisa ku dhex jira ma taqaanaa marka adiga macnaheeda waa adiga hadda markaa isla sheekaysanayso qalbigaaga iskala sheekaysanay ma hadlaysid laakiin meeshaas aad waxaas ka qabo soo bax qofkaas u tag afkii ma nuuxnuuxinaysid mana hadlaysid mana lagaa maqlaayo hadalkaas qalbigaaga ku jiraa soo maa hadalka ilaahay kaasoo kale saasoo kale waayay leeyihiino waa qaa'imun bidaatillaahi buu ku qumaa laakiin kama wax soo baxaayo la maqlo ma aha oo waxaa weeyaan waa waa waa shay waa macno oo ilaahay nafsadiisa ku qumay daatada alle hadalkaanu daatada allow ku qumsan yahay oo qaa'im uu ku yahay laakinahu laa yusmacu minhu lagama maqlo ma soo baxo waa kaama marka dawaayihi warkan waxaa imaanaysa marka qur-aankan hadda annaga noo qoran iyo kii yacnii yacni nebiyullaahi moxamed ilaahay maqashiiyey waxaas o dhan maxay ahaayeen waa cibaara can kalaamillaahi qur-aankan waa cibaara can kalaamillaahi ilaahay hadalkiisii macnihii nafsadiisa ku jiray ayaa lasoo tarjumayay leeyihi yaa tarjumay jibriila ayaa ayaa macno ayaa tarjumay ama nebi maxamed sal l slm isku soo duuduub ashaaciradu marka warkooda waa ka xun yahay warka jahmiyada sababtoo ah qur-aanka hadda annaga masaaxifta noogu qoran ayagu waxay u aaminsan yihiin inuu yahay cibaaratun can kalaamillaahi ee kalaam alla uma aaminsana inuu yahay ninka ashcariga haddaad doonto waxaad tidhaahdaa warka qur-aanka aan akrinayna musxafka ku qoran waa maxay kalaamka ilaahayba ayaa laga cabirayay kule oo isagu muxuu yahy kalaamullaahi ma yahay ma ahano meeshaas waa marka meesha walidaalika baajuuri kitaabkan tuxfatul tuxfatu la yidhaahdo tuxfatulmuriidka markuu sharxayo wuxuu leeyahay qur-aankan musxafka noogu qoran kalaamullaahi waayo haddii layska dhaho majaaz ahaanaa laga wadaa buu leeyahy xaqiiqa ma ah markaasu wuxuu leeyahay hadalka caaisho ay leedahay labada gerbad ee musxafka inta u dhexaysa kalaamullaahi baa ku yaallana waa majaaz isaga dadka marka wuxuu leeyahay xaqiiqo marka loo fiiriyo musxafkan waxa ku qoran waa makhluuq buu leeyahay laakiin dadka yacni ardayda ah ee mubtadi'iinta in dhexdooda lagu sheega ma fiicna uu leeyahay oo waa inuu dadka yacni wax garanayo iyo marka iyagu ka ay hadlaayaan makhluuq waa hayskula hadlaan laakiin waxuu leeyahay dadka dalabada maya tuxfatulmuriidka war sidaasuu sheegay burdaha markuu sharxaayo baajuuri burdaha waa sharxay wuxuu leeyahay meeshaan markuu sharxaayo low naasabat qadrahu aayaatuhu cidama axyasmuhu xiina yudcaa daarisa rimami markuu sharxaayo ayaa wuxuu leeyahay ishkaal baa meeshaan la keenay mani beytka haddii la macneeyo macnihiis waxaa weeyaan nebiga mucjizadii la siiyey iyo isaga qadarkiisa hadday isku dhigmi lahaayeen magaciisa haddii lagu dhawaaqo waxaa soo noolaa lahay lafaha baaliyoobay oo baaba'ay yacnii waxaa ka imaanaysa u leey marka ishkaal ishkaalkaas waxa uu yahay oo nebiga waxa la siiyey qur-aanka ugu weyne qur-aanka iyo nebiga miyaa nebiga ma miyaa fadli badan haddii la dhaho oo qur-aanka ugu weyn nebiga mucjizaadkiisa maca daalika qur-aankan haddii la yidhaha nebiga qadarkiisaba uma dhigmo soo khatar ma ahan warkaas waxaan ku jawaabaynaa buu leeyahay qur-aanka haddii laga wado midkan la akrinaayo malfuudka ah laba waayuu leeyahay qur-aanku waa laba malfuud iyo nafsi qur-aan oo nafsi ah oo ilaahay nafsadiisa ku jira iyo qur-aan malfuud oo midkan la akriyo lagu dhawaaqaayo laba qur-aanaa jirta xaggee laga keenay weligaa laba qur-aanaa jirta miyaad maqashaa midkan marka wuxuu leeyahay malfuudka ahee la akriyo hadda isagu waxaa weeyaan waa xaadid xaadid waa makhluuq macnaheedu makhluuq hadduu yahayna nebigaa ugu nebigaa ka khayr badanu ilaa nebigu moogta afdalulkhalqi waaye qur-aanku waa makhluuq qur-aankaan aan akrinayna nebigaa ka khayr badan marka warku waa toosayo yidhi marka hadiistaamana amaa laakiin qur-aanka kii nafsiga ahaa haddii loo jeedo de midka nafsiga waa qadiim nebiguna waa makhluuq waa xaadi qadiim iyo xaadina qadiima fadli badan marka ka nafsigaa looma jeede midka oo lafdiga ah baa loo jeedaa buu leeyahay falsafa noocaasoo halkaas ku sheegay tuxfat lmuriidka yani waxaan ujeedaa sharxu burda burdaha buusiri marku marka iyagu warkooda ahlu sunnaha iyo iyagu waxay ku kala baxayaan ahlu sunna waxay leeyiin qur-aankan ilaahay baa ku hadlay jibriil baana ka maqlay jibriilna nebi moxamed uu ku dul akhriyey waa kaas marka sidaa darteed si allaale sida oo loo akhriyay qur-aankan mar walba kalaamullaahi waa haddaad adiga akhriso waa kalaamullaahi hadduu qof kale akhriyo waa kalaamullaahi haddii musxaf uu ku qoran yahay waa kalaamullaahi lianna maxaayl sheekh wuxuu dhihi doonaa kalaamka waxaa loo nisbeeyaa qofkii ugu horreeyey ee uu ka yimid qur-aankan iyuu ka yimidn ilaahay buu ka yimid subxana wataala walidaalika markaad adig akrinayso waxaad akrinayso waa maxay kalaamullaahi saasaallahi wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah magangeli ilaa uu kalaamka ilaahay ka maqlo si uu u maqlo iyou ka maqlaa marka kalaamka ilaahay makhluuq miyou ka maqlaa mase rabbiyou ka maqlaa gaal makhluuqou ka maqlaa iyadoo marka qur-aanku ou makhluuq qof ah akrinaayo ayaa weli waxaa la leeyahay waa kalaamullaahi marka ama loox ku dhigtaya ama yacnii akhrisaya ama xabadkaaga kugu jiriyaya kalaamullaahi baa markaas oo marka ahlu sunnada marka qur-aanku marka yacnii waxaa weeyaan ilaahay baa ku hadlay waana laga maqlay minhu badaa way leeyihi yacuud ashaaciraduna mayay leeyihin kalaam ilaahay ma rabtaa waa ma soo baxo lamana maqlo nafta ilaahay buu ku dhex jiraa halkaas is ay ku kala tageen marka sifada qaybteeda labaad u imaawo sifa ficliya kalaamku waa sifa ficliya ilaahay marku doonou hadlaa baan dhahnay dadku waa laba firqo ahlu sunnada iyo muctasilada iyo jahmiyadu dhinaca markaan isku dhinaca markaan oo ahlu sunnada iyo muctasilada iyo jahmiyadu waxay qabaan ayagu ilaahay subxaanahu watacaala inuu marku doono hadlaayo yatakallamu mataa shaa ogow jahmiyadu sidaa way qabaan muctasiladuna waa qabaan waa kuwan dhahaya ilaahay markuu doono inuu hadlo hadalkiisa geedaasu ku abuura waa iyaga dhahayso uma jeedi marka mashiicada ilaahay inuu ku hadlaayo ayagu waa aaminsan yihin o dhinacan marka muctasilada ma jeeda xaq bay ka haysataa dhinacan meeshii ashaacirada meeshii hore iyaguna ay dhinac xaq ka haysteen o marka waxay leeyihin sifatu اlkalaam waxay tatacallaqu bimashii'ati illahi bay ku tacalluqdaa dhahay ashaacirada iyagu marka iyo maatuuridiyada yoma naxaa naxwahum iyagu waxay dhahayaan kalaamka ilaahay mashiyaaha usoo dhoweyni oo ilaahay subxaana watacaala markuu doono hadlaa haddii la yidhaha waxaa imaanaysa hadalkiisa inuu markaas soo baxo oo la maqlo ayaa imaanaysa moogtahay marka iyagu waxay dhaheen kalaamka ilaahay oo dhanba waa hal macno oo isaga naftiisa ku jira bis haddii la yidhaha ilaahay yatakalamu mataa shaa-a markuu doono hadlaya haddii la dhaho de waxaa imaanaysa marka ficil ilaahay subxaana watacaala iyo mashiica alla taas marka iyagu waa diideen oo kalaamka alla waa sifa daatiya maxda wax mashiicadiisa ku tacalluqana ma ahan bay dhaheen o ahlu sunnadii iyo muctasiladii marka xaggee isku faaruqan iyagoo marka ashaacirada waxaa lagu radinaya dhowr aayadood waxaa ka mid a qowluhu tacaala walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu marku nabi muuse miiqaadkiisii uu ku yimid ballantii rabbigiisna ou la hadlay haddii ilaahay marku doono ounan hadlaynin goormo warkaan marka hadal goormuu nabi muuse la hadlay aayaddu waxay noo sheegaysaa markuu ballanta yimidou la hadlaye ee intaan nabi muuse la abuurin ka hormou ilaahay nabi muuse la hadlay waa maya maxaa yeele wakallamahu rabbuhu baa waxay ku xihan tahay walamaa jaءa muusa limiiqaatina markou miiqaadka yimid kadib aa ilaahay hadlay subxaana watacaala waxaa ka mid a qowluhu tacaala wanaadaahumaa rabbuhumaa alam anhakumaa can tilkuma shajara ilaahay markuu aadam iyo xawaa geedda markay cuneen kadib ayuu hadalkan ku yidhi liannahu markaasuu doonay inuu ku yidhaahdo ma soo ma fahmi ee inta aan aadam iyo xawaa la abuurin yaa warkan ilaahay uu yidhi nafsaddiisa dhexdeeduuna ka yidhi war saxa ma aha maa inuu baail yaho iska fahmaysa soo ma garan qiyaamaha marka la tago wuxuu leeyahay ilaahay markuu dadka soo saaro qiyaamaha la tago yunaadii waa waa dhawaaqayaa markaas qiyaamo oon la gaarin muu ilaahay marka dhahayaa yaa aadam aadamna uu leeya labeyka wasacdeyka akhrij bacثa الnaar goormuu ilaahay dhahayaa hadalkan akhrij bacثa الnaar marka aakhiro la tago dhahayaa hadda ma ahan inuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala aayadahaas oo dhan baa marka iyagu maa waxaa weya marka radinayso ahlu sunnadii iyo muctasiladii ayagana ukaale xaggay ku kala baxayaan sifa ficliya ha isla ogolaadeen laakiin xaggay ku kala baxayaan waxay ku kala baxayaan muctasilada iyo jahmiyadu waxay leeyihiin ilaahay markuu doono hadlayaa laakiin hadalka isaga kama soo baxaya geed iyo meelo kale uu ku abuura ahlu sunnadana marka waxay meeshaa yidhaahdeen maya ilaahay daatadiisa waa waxa hadlayso daatada alla waayo waxa hadlayse geed ma aha waxa hadlaayo qoladan marka iyaga waxaa lagu radiyey inanii qowl ilaahay uu yidhi nebiyullaahi muuse markuu la hadlaayo inanii waxa uu yidhi inanii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii waaqimi الsalaata lidikrii geed inay sidaa dhahda suurtagal ma aha inanii ana allaahu geed inay tiraahdo ama uu nebi sidaas yidhaahdo suurtagal ma aha inanii anigu ana allaahu allah baan ahay laa ilaaha ilaa ana macbuud xaq lagu caabudaa ma jir aniga maahan facbudnii ee caabud hadalkaas hadal ilaahay ka dhah hadal alle inuu dhahaayo isaga ka soo baxaayo yuu caddaynayaan waxay kala wareegeen ayagu marka ay yidhaahdeen ayb naam amaa marka ahlu sunnada iyagu markaa meeshaasay ku kala tageenoo waxa hadlaa waa ilaahay iyo ma ahan geed iyo iyo hawada iyo ilaahay kalaamkiisu meeluu ku abuuraa meesha uu ku abuuray waayana waxa hadlaayay dheheen haddii meeshuu ku abuuray ee hadlay hadlayso oo alla uunan hadlaynin muxuu hadalka asaga loogu tiiriyey oo kalaamullaahi maxaa loo yidhi ayagu marka waxay dhahayaan muctasilada idaafatu tashriif waa idaafatu اlkhalqi waa idaafada naaqat allaahi beytullaahi iyo kale waa laga diiday warkaas ma soconayaa la yidhi wuxuunan ku soconaynin naaqada iyo beytka waa wax loo jeedo oo keligiis meel istaagi kara haddii marka ilaahay uu isu tiiriyo macnaheedu waxaa weeyaan waa idaafaة اlkhalqi ama idaafaة tashriif amaa laakiin kalaam kalaam keligiis meel ma istaagi karo waxyaabaha ilaahay isu idaafeeya laba nooc acyaan iyo waxyaaba macnawiyaad waxyaabana waa acyaan shay la arki karo ilaahay hadduu isku idaafeeyo wax la arki karo ama la taaban karo ama shay caynoo meeshaan soo taagan hadduu isku tiiriyo oo isku idaafeeyo idaafadu waa idaafaة اlkhalqi ama tashriif shay laakiin aan istaagi karin keligiis ilaa inay cid samayso ma ahane hadduu isku tiiriyo sifou asaga u yahay ilaahay maalan maxaa ka mida cilmigoo kale cilmi keligiis meel ma istaagi karta karaa biduuni caalim cilmi oo biduuni caalim ma jiri karaan haddii meeshaan inta cilmi dhigto caalim la-aantiis ma jiri karaa cilmigu nin unbaa leh soo maa qof unbaa ku sifaysan kalaamku waa la mid hadal keligiis meel inta dhigto biduuni mutakalim ma jiri karaa ma jiri kara marka waxyaabaha hadday sidaasoo kale yihiin ilaahayna uu isu idaafeeyo waxay noqonaysaa marka idaafadu idaafa oo sifo ilaahay u ah saasaa marka aimmadii ay leeyihiin ibnu khuseyme i ragga lamidka aimada yani saas tilmaam marka halkaasay marka iyaguna isku faaruqayaan oo ahlu sunnati waljamaca muctasiladii markay jahmiyada halkaas ku kala tegayaan waxa hadlaa waa ilaahay iyo maya hadalka geedow ka soo baxa iyo allow ayuu ka soo baxabaa iyo isku haya ayb kadib marka intaa kadib ahlu sunnada intii hadda aan sheegnay waxaa la qaba karaamiyada firqada la yidhaha karaamiyada waxay ku kala duwanaanayaan keliya karaamiyadu waxay leeyihin ilaahay waa hadlaa isagaa hadlaayo marku doono waa hadlaa laakiin ina allaha takallama bada ina allaha takallama bacda an lam yakun mutakaliman hadalka ilaahay wax usoo cusboonaaday waayay leeyihin oo nooca hadalka ilaahay qadiim ma ahanay dhahnaa waa xaadi wax cusubo ahlu sunnadana mayay leeyihiin lam yazal mutakaliman ilaahay kama zuulin weligiis inuu yani mutakalim u ahaa maxaa yal haddaad tiraa ilaahay subxaanahu watacaala weligiis mutakalim ma ahayn oo mar unbuu hadalka usoo cusboonaaday haddaad tiraahdeed maxaa ka dhalanaya markaas ka hor ilaahay inuunan hadli karin waana naqsi taasna waa naqsi marka markaan sifadaan rumaynayna kalaamka ogo waxaan dhahaynaa lam yazal mutakaliman ilaahay kama zuulin weligiis inuu mutakalim ahay ilaahay waa mutakalimao weligiis ahaa waa ku sifaysnaa sidaas maxaa yeeley haddii aan sidaa la dhihin nuqsaan baa ilaahay loo nisbaynaya sida aan u dhahayno lam yazal caliiman ilaahay kama zuulin inuu caliim yahay kama zuulin inuu wax arkaayo kama zuulin inuu rabbi yahay wax la abuuro oon jirin ayuu ilaahay khaaliq ahay soo maa sifadan sifatu اlkhalqi ilaahay waa lahaan jiray iyadoo wax la abuuraba aysan jirin markaas keligiis isagoo jooga haddana khalqi waa ku sifaysana ilaahay haddaad tidhaahdid ilaahay wuxuu khaaliq noqday markuu wax abuuray kadib lou khaaliq noqday haddaad dhahdo ee qabla alkhalqi ka warran marka ilaahay caajiz mau ka ahaa caajiz can ilkhalqi mau ahaa markaasaimmada marka waxay yidhahdaan sifaadka ficligoo noocan oo kale ah waxay yidhaahdaan qadiimatu الnowc xaadiثaة اlaaxaad qadiimatu الnowci xaadiثaة اlaaxaad sidaasay qaacidadaasay siiyaan halkaasay karaamiyada iyana ku kala tegayaan waaya marka aayadahan uu shiiku saf ka maray mowduucan maanta dhan aan ka hadlayna bay ka hadlayaan ayb aayadahan marka ku noqono waman yaa asdaqu ka run sheegid badan min allaahi alle xadiidan xagga warka yaa uga run sheegid badan wa qowlihi ilaahay qowlkiisa uu yidhi waman yaa asdaqu ka run badan min allahi ilaahay yaa ka run sheegid badan qiilan xagga oraaha wa qowlihi alla uu yidhi waqti xus qaala allaahu alla uu yidhi yaa ciisa ciiso ibna maryama yaa ciise bna maryama marka hadalkan yaa ciise bna maryama yaa yidhi allah baa yidhi soo idan ilaahay sifatulkalaam buu leeyahay yaa ciise bna maryama waxaa kaloo noogu jiro ilaahay inuu dhawaaqo yunaadi maxaa yeeley yaa ciisaa soo middo ma aha dhawaaq soo maaha wa qowlihii alla uu yidhi watamad way taam noqotay kelimatu rabbika rabbigaa kelmaddiisa kelimadaa la sheegay ilaahay baa loo nisbeeyey maxay noqonee marka sifay u tahay ilaahay kalaamku marka waa sifa min sifaat illah walidaalika qofku ruuxu markuu qur-aanka ku dhaarto makhluuq kuma dhaaranine wuxuu ku dhaartay sifo ilaahay leeyahay buu ku dhaartay wtamad kelimatu rabbika sidqan bay yanii min jihati sidqin xagga runta iyo wacadlan xagga cadaaladaba wa qowlihi alla uu yidhi wakalama allaahu ilaahay wuxuu la hadlay muuse muuse ula hadlay takliiman la hadlid buu la hadlay halkanna ogow nimankan dhahayo kalaamka ilahay waa majaaz aayaddan aad diideyso sababtoo ah waxaa weeyaan takliiman waa masder waxayna adkaysay caamilkeeda masderku moogta waxaa loo keensadaa inuu caamil adkeeyo inuu cadad yacnii uu sheego u adkeeyo ama inuu nooculcaamil inuu caddeeyo ayb waa tii marka sidaa la dhihi jiray masderku yacnii yu-akidu caamilahu caamilkiisu adkeeyaa cadad ayuu sheegaa cadad caamilihi amase muxuu sheegi jir ama wuxuu yeeli jiray yemiddii saddexaadan hadda sheegayna caamilka inuu adkeeyo cadad inuu caddeeyo oo yubayin اlcadad amase inuu yubayinu الnowca ama nooc inuu caddeeyo kasirti kasirtu sayratayni sayra di rashad kuwa ku sheegi jira kuwan dambe ibnu maali marka halkan marka masder baa waxaa lagu masderkan hadda wuxuu adkaynayaa caamilkiisa oo wakallama ah xataa masderka iyo caamilku waa isku yani isku isku yani meel isku asal wakallama allaahu ilaahay wuxuu la hadlay muusaa buu la hadlay takliiman la hadlid ayuu la hadlay marka yacnii waxaa laga wadaa majaaz iyo ma soconaysa marka la hadlidou la hadlay haddii lagu yidhi isaga waa waxa la hadlay waxaa kaloo wakallama yani ay yidhaahdeen muctasiladu wakallama waxaa laga wadaa bay dhaheen min alkalmi bay ka timid min alkalmi oo marka waxay leeyihiin min alkalmi bay ka timid waxaa laga wadaa ilaahay muuse waa dilaaciyey markaasuu xikmo ka buuxiyey jaraxahu biadaafiir اlxikma xikmad ayuu ku dil ayuu ku jeexay warkaas war kalaamka ilahay munaasib ah maahane maxaa yeeley kalmi haddii la yidhaha iyadaa masdera moogta waa faclun waa facli oo masder laga dhigay moogtaha marka ficilkan horena wakallama waay waa facala waay facala masderkeedana muxuu ka imaanaya tafciilan uu ku imaan jiray laakiin masderka kalm kalmi ku yimaado waa masder oo ficilkiisu hulaai yahay waay waa aayaddan marka aayadda uu yidhi camr bnu cubayd ninkii la dhihi jiray muctasiliga ahaa intuu u yimid abu camr bnu اcalaa abu camr bnu اlcalaa buu u yimid markaasuu yidhi hal mar io akriyuu yidhi wakallama allaaha muusa takliima allaaha io akri buu yidhi muusa ilaahay la hadlay sidaa ka dhig markaasuu wuxuu yidhi haddayba saas noqo lahaydba seed yeelaysaa buu yidhi qowluhu tacaala walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu maxaa lagu samaynaa buu yidhi taas marka nimankan marka kitaabka xataa waa iska damcayaan inay ku qoraan yacnii wax inay beddelaan oo taxriif lafdiga ay la imaadaan wa qowlihii ilaahay qowlkiisa oo yidhi minhum waxaa ka mida rusushii man baa ka mida kallama allaahu ilaahay la hadlay muuse iyo nebigeennaa ka midaba wa qowlihii walamaa jaaa muusaa walamaa markii jaaa muusaa muuse uu yimid limiiqaatina uu ku yimid ballanteenna wakalamahu ouna la hadlay rabbuhu rabbigii ou la hadlay halkan marka waxay noo sheegaysaa wakalamahu rabbuhu ilaahay inuu marku doono inuu hadlaayo oon la dhehaynin ilaahay kalaamkiisu yacnii ma soo yacnii marku doono ilaahay ma hadla in la dhahaa ma aha ilaahay marku doono u hadla walidaalika nebigu waa ka yidhi sala allahu calayh waali wasalama atadruuna maada qaala rabbukum اleyla caawa ma ogtihiin oo yidhi rabbigiin waxa uu ku hadlay rabbigiin wuxuu caawa yidhi ma taqaanaan buu yidhi caawana markaasay dhen allah warasuulu aclam markaasuu rasuulku yidhi sal ا ly slam rabbigiin caawa wuxuu yidhi weliba waxay ahayd habeen uu roob da-ay oo xudaybiyana la joogo rabbigiin caawa waxa uu yidhi buu yidhi asbaxa alyowma min cibaadii mu'minun bi wakaafir wakaafir addoommadeedii waxaa soo waabariistay maanta mid aniga rumaysani mid igu mid gaala gaaloobay markaasu ama man qaala muirnaa bifadli اllaahi fadaaka mu'minu bi kaafiru biاlkowkab ama man qaala muirnaa binawi kada fadaaka kaafiru bi mu'minu biاlkowkab maada qaala rabbukum haadihi اleyla caawa rabbigiin waxa uu yidhi hadalkaas ilaahay habeenkaas uu yidhi soo uma jeedina ilaahay markuu doono hadla caqiidada saxiixa marka waxay tahay ina allaha tacaala lam yazal mutakaliman wayatakallamu idaa shaaa mataa shaaa wakayfa shaaa kalaamka ilaahayna waa xaraf iyo sawd sababtoo waxaan xaraf iyo sawd ahayn see loo maqlaa marka jibriil sideeba u maqlay sidee nebi moxamed loo warka ilaahay u maqlay haddaanu sawd ounan ahayn wa qowlihi ilaahay qowlkiisa wanaadaynaahu waanu u dhawaaqnay muuse min jaanibi tuuri baa wanaa nidaha ilaahay saa isku idaafeeyey fiiri isagaa isku tiiriyeyoo meeshaan musnadu ilayhiga waa waa damiirkaas wanaadaynaa annagaa u dhawaaqnay buu leeyay so uma jeeda wanaadaynaahu waanu u dhawaaqnay muuse min jaanibi tuuri duurka buurta dhinaceedan xaggeedan kaga dhawaaqnay alaymani buurtii de yani jaanibkii de alaymani midigeeyey halka midig waqarabnaahu waanan dhoweynay waa soo dhoweynay najiyan xaal annaha kuwa la faqaayo annagoo la faqayn qurbigan marka culuwiga miyuu ka hor imaanayaa maya bukhaari khalqu afcaalilcibaad wuxuu ku keenayaaba ibnu cabaas inuu yani uu yidhi ilaahay subxaanaه watacaala muuse wuxuu kala hadlay duuru saynaa wahuwa calaa carshihi saasoo kale keenaya wax isdiidaya maa khalqu afcaalilcibaadka sidaas u dhahaya bukhaari wa qowlihi wa fii qowlihi uu yidhi wadkur xusid waqti naadaa rabbuka rabbigaa uu u dhawaaqay muusa muuse uu u dhawaaqay ani ti ay iti ima u la ima yani iti u tag oo tag alqowma adaalimiina qowmkii dulmiga falay aad oo dacwada gaarsiiye wa qowlihi uu yidhi wanaadaahumaa rabbuhumaa rabbigood baa u dhawaaqay waa kan musnadu ilayhi rabbuhumaa waa muxuu yidhi alam anhakumaa miyaanan idinka reebin can tilkumaa tiinaan ashajarati ee geedda ah wa qowlihi wa yowma yunaadiihim wadkur xus yowma maalin yunaadiihim ou u dhawaaqi doono ilaahay fayaquulu fayaquulu ou odhanayo dhahayo ayna aaway shurakaa'i kuwaad aniga ila wadaajiseen oo shurakada aad igaga dhigtaan say idinka idinla ahayd alladiina kuwaasoo kuntum aad ahaydeen tascumuuna kuwii ku andacoonayo wa qowlihi wayowma maalin yunaadiihim xus maalin ou u dhawaaqi doono ilaahay fayaquulu ou dhihi doono maadaa maxaybaad ajabtum ugu jawaabteen almursaliina kuwii la diray ayb aayaat nida marka intaan waa ka sii badan yihiin shaekhulislaam ibnu taymiya raximah llah waxa uu yidhi aayadahan waxaa ku sugan ihbaatu nidaa'i lilaahi tacaala aayado badan baana sidaa tilmaantay fii akari min casharati mawaadic toban meel wax ka badan wanidaau laa yakuunu ilaa sawtan nidahana sawd maahane wax kale ma noqdo biitifaaqi ahli lugati wasaa'ir اnnaas dadka dhan say isku waafaqeen iyo dadka ahluluqada ah minhaaju sunnaha saasuu ku yidhi waxaa kaluu yidhi istafaadat ilaahaaru can اnabiy salى اllahu alayh ali wasalam waصaxaabati wataabiciina aahaarta mustafiid bay noqotay buu yidhi nebiga laga wariyey iyo saxaabadii taabiciinta waman bacdahu min a'immati sunnati annahu subxaanahu yunaadii bisawtin ilaahay inuu sawd ku dhawaaqayo naadaa muusa muuse ayuu u dhawaaqay wayunaadii cibaadahu yowma alqiyaamati bisawtin addoommadiisana sawd ayuu ugu naadinaya ugu dhawaaqaya wayatakallamu bisawtin sawdna waa ku hadlaa bukhaarigana sidaas buu tilmaamaya kitaabu tafsiir iyo meelaha dambe kitaabu tawxiid iyo intaba waa ku sheegay yani yunaadii bisawtin jumladaas qaar baa waxay yidhaahdaan jumladaasi waxaa weeyaan bisawt intaa dacfi baa ku jira laakiin saas sax ma aha ayb xaafid ibnu yani alxaafid الdahabina kitaabu اlcarshi wuxuu ku sheegayaa a'imo badan oo sawtka sugtay iyo kutub laga alifay imaamkiiba hadda iga maqan laakiin imaamu dahabi kitaabu اlcarshi buu ku sheegaa in yacnii axaadiidta sawtka imaam baa jamciyeyda oo risaale ka ururiyey oo kitaabka jamci haddaan xataa ibnulqayimna waxuu dhahaa xataa haddaan bisawtin in la dhahaa waa iska ta'kiid ma ahane yunaadiidaas baaba tusaysaba sawd in meesha uu jiro waxaa kaloo yidhi shaykhulislaam wanidaau fii luqati اlcarabi huwa sawtun rafiic luqada carabiga nido waxaa la yidhaha cod kor u qaadan laa yuطlaqu الnidaau calىa maa laysa bisawtin laa xaqiiqatan walaa majaazan ee in yanii nidaha lagu laguma iطlaaqo wax aan cod ahayn النidاء laa يطلق إlا bswti swd un baa lagu iطlaaqa maa laysa bswtin aan ujeeda nidaha wax aan sawd ahayn شhay aan sawd ahayn nida maba lagu iطlaaqo laguma sheego xaqiiqo ahaan iyo majaaز ahaanba marka kalaamkii da xaqiiqo iyo majaaز weeyaan haddii xaqiiqo ahaanna yaعnii nidaha waxaan sawd ahayn aan nido la dhehaynin majaaز ahaanna sidoo kale ay tahay marka xageed wax ka keenaya marka waa yahay luqadiiba waaba xaqiiqo iyo majaaزi majmuuc اlfataawahu sidaa ku tilmaamay meel kale waxa uu yidhi wahada mima اtafaqa calayhi salafu اlmuslimiina wajumhuurihim wajumhuuruhum muslimiinta salafkooda jumhuurtooda waxay ku tageen oo isku waafaqeen wa qowlihi ilaahay qowlkiisa uu yidhi wain axadu min almushrikiina istajaaraka wain istajaaraka axadun axad haddii uu ku magangeliyo kaa dalbo wain istajaara axadun axad haddii uu magangeliyo dalbo kaa magangeliyo dalbo axadkaas oo min almushrikiina mushrikiinta ka mida istajaaraka ou kaa ammaan dalbo ou kaa magangelyo dalbado faajirhu magangeli xataa intii yasmaca uu ka maqlaayo kalaamallahi ilaahay kalaamkiisa intuu ka maqlo aayaddan sheekh wuxuu u keensaday kalaamka ilaahay isma bedelo haddaad adiga ku dhawaaqday haddii cid kale ay ku dhawaaqday maxaa yeelay ninkan gaalka ah ee magangelyada muslimiinta weydiisanayo si uu u maqlo ilaahay kalaamkiisa yow ka maqlayaa ma ilaahay ou ka maqlayaa maya ou ka maqlayaa qof bani aadam oo muslim marka qofkan muslimkae qur-aanka hadduu akrinaayo muxuu akrinaa kalaamullah marka si kastoo u tasarufu qur-aanka ama loox lagu qoray ama xifdi qalbiga lagu haysto waa kalaamullah markaas qaar baa waxay leeyihin qur-aanku markuu ilaahay ku hadlay kalaamullah laakiin marka aan annaga ku hadlayna ma aha hadalkaas marka ibnu xasmi ayaa ku taraaraxay ibnu xasmi markaa wuxuu leeyahy afar suuro camal intou bixiyo wuxuu leeyahy afar qur'aan camal uu sheegaya isagana oo qur-aanka markuu ilaahay ka soo baxaayo qofku markuu akrinaayo qofka xabadkiisa markuu ku jiro oo xifdisan yahay kulluhu yacni waa waxyaabo kala duwan uu ka dhigaya walidaalika marka ibnulqayim nuuniyada waa kuwata ku radiyaa nacan ibnu xasmi waxa saasoo kale waxuu sheegay uu yidhi kalaam oo bayinu lbutlaani ah oo butlaankiisu iska cadyahay ibnu xasmi marka caqiidada la joogo baablasmaa ifaat iyo yani caqiidatuhu waxaa weeyaan wuxuu waafaqayaa jahmiyada xaggaas waafaqaya baabuliimaan marka la joogo laakiin masaa'il اliimaani wاlkufri marka laga hadlaayo waa fiican yahay isagoo dhacan oo jahmi kama ahan dhinacaas shaekhulislaam ibnu teymiya juska lixaad fataawaha sida uu ku sheegay qaar baa marka iyagu waxay moodeen marka ibnu xasmi maadaama asmaa sifaat uu ku qalloocday haddiiba ibnu xasmi mas'ale laga soo guuriyaba ibnu xasmi caqiide lagama soo naqli karay ku leeyihi macana soo kii la yidhi jahmiya ayuu ku ta'auray oo yacni ictiqaad saasoo kale u qaba soo tii la dhahay dee waxa lagu yidhiba inan kala aqoonin macana ayb dad marka meelahan waxaan aragna ka dhahaya sidaas macana oo leeyahay oo dhahayaan yacni ibnu xasmi baa waxaa loo soo deliishanaa masaa'il ulkufri iyo masaa'il uliimaan iyo ibnu xasmi ma taqaanaan ictiqaadka jahmi baa inuu ka yahay baa la sheegay uu ku leeyahy macana waa baab asmaa sifaat iyo waxa ku tacalluqeen ama baab yani baab masaa'il اlasmaa'i wاddiin ama masaa'il اliimaan ibnu xasmi waa ka toosan yahay shaykhulislaamna waa soo naqliyaaba nacam ibnu taymiya soo guurinayaba nacam soo ma aragti waxaa kaluu sheegayaa weliba yacni kitaabkan alfisal fi اlmilal wاnnixal oo ibnu xasmi leeyahayna haddaad akhrisa masaa'il اliimaan isagoo khilaafaayo ma arkaysid yani ninka la yihaahdo jumhuur ahli sunna isagoo khilaafaya ma ku arkaysid marka waxaa weeyaan qofku hadduunan yacnii idilaac uuna lahayn yani dadka aqwaashooda inuu ka sheekeeyo ma bannaano ma aba ahan banaan laba ayaa shaekhulislaam wuxuu dhahaa dadka marku qofka marku rabo inuu dawaa'ifta ka hadlo kooxaha iyo ictiqaadaadkooda marku inuu ka sheekeeyo rabo laba in laga helo cilmi iyo cadli cilmi iyo cadli hadduunan cilmi lahayn de jahli buu dadka uga sheekaynaya marka sax ma aha hadduu cilmi leeyahay laakiin uu tacasub badan yahayna de dadka yacni tacasubkiisa wuxuu sababaa inuu xaqii dadka xuquuqdooda baksi uu ku sameeya sooma fahmi marka masaa-ishan layska leeyahy hebel caqiidada saasuu ka ah yaa laga oo layska idlaaqaayo waxaa fiican in imaam laga soo naqliyo qof inuu iskaga idlaaqa ma aha wuxuu leeyahay marka nacam marka meeshaas iyadu marka saas wa qowlihi uu yidhi fii qowlihi yaa galay waqad kaana fariiqu minhum yasmacuuna kalaam اllahi waqad kaana wuxuu ahaa fariiqun koox oo minhum iyaga ka mida kooxdaas oo minhum yahuudda ka mida yasmacuuna inay maqlayaan kalaam allahi ilaahay kalaamkiisa inay maqlayeen uma markaa dabadeed yuxarifuunahu ay bedelaayeen min bacdi maa kolkii kadib caqaluuhu ay garteen markay garteen ka gadaale wahum alxaal hum iyaga oo yaclamuuna og hadana waxuu ka rabaa marka yasmacuuna kalaam allah yahuuddu waxay maqlaayeen ilaahay kalaamkiisay maqlaayeen markaa nebiga marka laga maqlaana kalaamullaahi waa yahay kalaamka ilaahay marba haddii shayga la maqla waaan marba haddii waxa laga hadlayaa wax ilaahay yidhi ay yihiin waa kalaamullahi ama ciddii la doona ha laga maqlaya wa qowlihi ilaahay qowlkiisa yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu inay bedelaan kalaamallahi ilahay kalaamkiisa inay bedelaan qul waxaa tidhaahdaa lan tattabicuunana raaci maysaan kadalikum sidii naas oo kale qaala allaahu ilaahay uu yidhi min qabl hadda ka hor min qabli haadihi wa qowlihi wa fii qowlihi watlu akhri maa kii uuxiya la wayoonay la waxyooday ilayka adiga xaggaaga wax lagu waxyoonayo oo min kitaabi rabbika rabbigaa min kitaabi rabbika xaal uu yahay rabbigaa kitaabkiisa xaal uu ka mid yahay laa mubadila mid bedelaa ma jiro likelimaatihi ilaahay kelimaadkiisa marka ilaahay kelimaad buu leeyahay wa qowlihi ina haadaa ina haada alqur'aana qur'aankan kan ah yaqusu wuxuu ka qisaynayaa calaa bani israa'iila reer bani israa'iil korkooda uga qisaynayaa akara aladii kii badankiisa hum iyaguba yakhtalifuuna fiihi kuwa isku khilaafaya ay yihiin yaqusu marka waxaa weya qur'aanka marka waa qisaynaya waa hadal qisadii waa hadal wa qowlihi uu yidhi wahaadaa kani kitaabun kitaab weeyaan kitaabkaas oo anzalnaahu aanu annaga soo dejinnay kitaabkaas oo mubaarakun la barakeeyey soo dejinta marka laga hadlayo inzaalka sheekhulislaam ibnu taymiya raximah ullah wuxuu leeyahay waa soo dejinay marka la leeyahay waxna waxaa weeyaan marna waa la idlaaqaa marna waxaa lagu daraa min allaahi ilaahay xaggiisa in laga soo dejiyayo kala yaa la sheegaa aayaadka waxaa weeyaan wanuzuulu fii kitaabillahi alaaatu anwaac nusuulku ilaahay kitaabkiisa waa saddex nooc buu yidhi nusuulun muqayadun biannahu minhu mid lagu qayday ilaahay xaggiisa inuu waxaa ka yimid wa nusuulun muqayadun biannahu min aلsamaa iyo nusuul lagu qayday samada waxa ka soo degay anzala min aلsamaa'i maaan oo kale wa nusuulun hayru muqayadin iyo mid aan la qaydinba laa bihada walaa bihada samana aan lagu qaydin min allaahina aan lagu qaydin majmuucfataawaha juska labiyo tobnaad sidaa ku leeyahay wاlأwalu minhaa kan hore marka waxay noqonaysaa qowluhu tacaala wاladiina aataynaahum اlkitaaba yaclamuuna annahu munazalu min rabbika biاlxaqi xagga rabbigaa in lagaga soo dejiyo nazalahu ruuxu اlqudusi min rabbika waa kaas min rabbika la leeyahay nuzuul oo min xagga rabbi yani lagu lagu sheegay marka maxaa sidaan marka shaekhulislaam maxaa tafriqadan inuu keeno maxay macnoo samaynaya waxay samaynaysaa nimankan muctasilada aayadahan marka loo soo deliishado waxay yidhaahdeen ee shay makhluuqoo ilaahay soo dejiyeyba waa jiraa bay dhaheen waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiidun ilaahay sooma dhehen waanzalnaa waxaanu soo dejinnay alxadiida baan soo dejinnay birta birtuna waa makhluuqay dheheen waxaa la yidhi birta waa soo dejinnay umbaa waanzalnaa alxadiida umbaa ilaahay yidhi xaggeygay ka timid qur-aanku waa ka duwan yahay wuxuu uga duwan yahay waxaa la yidhi tanziilu min araxmaani الraxiim qur-aanka tanziilun munazelun weeyaan mid la soo dejiyey xaggee laga soo dejiyana min araxmaani allah raxmaanka xaggiisa ibtidaa'iye waay qur-aanku marka ilaahay buu ka soo bilowday waay minta marka tani laakiin min iyada ma laha aayad kaleo marka iyagu yani qoladan iyaguna cibaara can kalaamillaahi waa qur-aan ka dhahaya iyaguna aayad kale ku celceliyaanaa jirta oo waxay yidhahdaan innahu laqowlu rasuulin kariim innahu qur'aankani laqowlu rasuulin rasuul warkiisu waa kariimin wanaagsan see looga jawaabaya waxaa laleeyahy aayadda laftirkeeda waxay deliil u tahay hadalkan nebigu inuusa iska lahayn qowlka nebiga qur-aanku inuusan qowl nebi ahayn aayaddaaba caddaynaysa tan laftirkeeda sababtoo ah wasfiga nebiga laga cabiray maxaa waaye rasuul rasuul mxuu muxuu yahay isaga marka waa nin lasoo diray soo maaha marka aayaddaa waxaa laga fahmaya in lasoo dirsaday marka warkan uu dadku u sheegaayo war lala soo diray inuu yahay ee warka lala soo dirayna ninkii la soo diraybaa axadkii la soo diraybaa iskale soo ma fahmin walidaalika culammadu waxay dhahaan nin mubtadica ma jira aayad qur-aanka uu ka deliishado ilaa iyada la radinaysa waxaana la sheegay shaykhulislaam inuu risaalo saas alifay mawduucaas a marka adda inahu laqowlu rasuulin rasuul warkiis waa marka la yidhi rasuul marba haddii la yidhi ergeyba haddii lagu tilmaamay cidda oo soo dirsatay oo ergeyga uu ka yahay waayo warkiisa waxa uu taminaya rasuulkan ayaa soo diray allah baa soo diray saas dhehma wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi cibaarata kalaam illaahi lasoo qadaraa bay dhaheen ee waxaa la yidhi taqdiirka iyo xadafku asal ma aha maxaa yaele xadafku waa majaaz majaazna asal ma aha inta xaqiiqo ay jiri ay la heli karo aduu marka tisciiniyadu aad ula niqaashay shaykhulislaam meeshaasaa laga helaya wa qowlihi ilaahay qowlkiisa uu yidhi low anzalnaa haddaan dejin lahayn haddaan dejin lahayn hada alqur'aana qur'aankan kan ah calaa jabalin buur korkeed aan ku deji lahayn lara'aytahu waad arki lahayd khaashican xaal ou yahay yacni midkii khushuucaya buurtaas lara'aytahu waad arki lahayd buurtii khaashican xaal ay tahay yacni mid khushuucsan mutasadican dildilaacsa dildilaacaysa min khashyatillahi ilaahay cabsidiisa darteed la dildilaacayso wa qowlihi ilaahay qowlkiisa uu yidhi waidaa bedelnaa haddii aanu bedelna aayatan aayad makaana aayatin aayad booskeeda wallaahu waa jumla muctarida markaane wallaahu allaana aclamu ku cilmi badan bimaa yunazilu waxa uu soo dejinaye maxalushaahidkana waa tane qaaluu waxay dhahayaan inamaa anta inamaa wax kalamaan anta adigu muftarin baa tahay mid been abuuranayo bal ee agaruhum badankood laa yaclamuuna waxba ma oga qul waxaa tidhaa nazalahu waxaa soo daadejiyey ruuxulqudusi jibriil min rabbika xagga rabbigaa buu kala soo daadegey bilxaqi dhabnimo ayuu kula soo daadegey ama multabisan isagoo ku dheehan bilxaqi xaq liyuhabbita si uu u suga aladiina kuwii aamanuu rumeeyey si uu u sugo qalbigooda wahudan hanuun wahaadiyan xaal ou yahay midka hanuunileh wabushraa bishaara xaal ou yahay lilmuslimiina muslimiinta walaqad naclamu walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqahe naclamu waanu ognahay annahum iyagu yaquuluuna inay dhahayaan inamaa wax kale maana yucallimuhu waxaa barbaraayo moxamed basharun bashar baa wax barbaro oo qur'aankan barbaro u sheegay lisaanu ladii carabka yulxiduuna ay u iilayaan ilayhi xaggiisa acjamiyun weeyaan wahadakanina lisaanun luqa weeyaan carabiyun carabi oo mubiinun cad qur-aankanna luqa carabi buu kusoo degey mar kale markaa shaaciradu radinaya ay aayaddan marka ay radinaysaa ayagu waxay leeyihin qur-aanka ilaahay waa macnan waaxidun waa macno kalaam ullaahi macnan waaxidun qaa'imun bidaat illah kalaamka ilaahay waa macno daatada ilahay ku dhex jiro in cubira haddii laga cabiro cubira bay isticmaalayaan fiiri in cubira haddii laga cabiro biluqati اlcarab ama bicarabiyin arabi yani carabiya haddii laga cabiro luqa carabi haddii lagu cabiro fa huwa qur'aanun qur'aan weeyaan wa in cubira bicibraaniyatin luqa cibraaniya haddii laga cabirana kalaamka ilaahay towreed haddii laga cabiro luqa suryaaniyana injiil buu noqonaya idan marka cindahum towreed iyo injiil iyo qur-aanku waa isku mid luqooyinka unbay ku kala duwan yihiin waxaas waa baail waa loo jeedaa maa inuu baail yahay kanaa diidaya marka wahaadaa lisaanun carabiyun mubiinun qur-aankiina ilahay xaggiisuu ka yimid qur-aan carabi ah waay marka mubiinun cad wqowlihi ilaahay qowlkiisa fasalkaanaan ku darayna in sha allahu tacaala wa qowlihi ilaahay qowlkiisa uu yidhi wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbihaa naadira halkan wuxuu ka gelayaa mas'alo kaloo ilaahay in la arkaayo ah ilaahay waa la arkaayo qiyaamahaa la arkayaa ilaahay dadka ahlujannada way arkayaan ilaahay saddex aayad baa u deliila hal aayadna waa sariix labana waxaa weeyaan waa mafhuum ahaana looga qaatay qowluhu tacaala aayaddan hore wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbihaa naadira wejiyaalo maalintaa way ifaysaa rabbigeedayna fiirinaysaa oo eegeysaa naadiratun marka waxaa weeyaan waxaa lagu macnaynayaa waa fiirineedu sababta waxay tahay ilaa ayaa lagu gudbiyey ficilkan nadara haddii ilaa lagu gudbiyana waxaa weeyaan waa arkidda waay wejiyaalo marka waxaa weeyaan tu arkaysa waayo baa la dhahaya nadara ayaa haddii waxyaaba fiih haddii lagu gudbiyo ictabara waay nadara haddaan waxba lagu gudbinin intadara waay waa sugtay muctasiladu waxay leeyihin wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbihaa naadira ay tantadiru hawaaba rabbihaa bay ku macnayn wujuuhdan way suganaysaa waayay dheheen waa fiirinaya maana waa suganaya waayay dheheen waxaa diidaysa ilaabaa lagu gudbiye koo aaniyan haddana waxaa diidaysa weji baa meesha lagu dhex sheegay weji wejiguna waa maxalu nadar meesha wax laga fiiriya waa wejiga marka iyadoo weji la sheegay nadar la sheegay ilaa lagu gudbiyey wax majaaz meeshaas iyo tafsiir qalad oo kale maba iman karo ibnulqayim marka wuxuu leeyahy intaas ka bacdi maa bacda haada maa bacda haada wuxuu leeyahay maa bacda haada bayaanun saas oo kale kan intaan bayaankan kadib wax bayaan kale oo dambo imaanayo maba jiraayo aayadda labaad waxaa weeyaan qowluhu tacaala ilaahay uu yidhi kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun rabbigood maalintaas waa laga xijaabayaa gaalada ma arkaya imaamu shaafici iyo imaam axmed waxay dhaheen haddii rabbi gaalada hadduu iska xijaabay oo uu sidaa ku ciqaabay mu'miniintana wuxuu ku hawaabinaa inuu istusaayo marka ilaa gaalkii waxaa lagu cadaabay inuunan rabbi arkaynin mu'minkii marka maxaa lagu hawaabinaa marka ilaa isagii gaalka isku mid ay noqonayan haddii ilaahay ka xijaabto mu'minkiina maogta imaamu shaafici imaam axmed saasay dheh aayadda saddexaad waxaa qowluhu tacaala liladiina axsana alxusnaa waziyaada dadka yacni wanaagga sameeyey waxay leeyihiin xaalad wanaagsan jannadii waziyaada iyo dheeri dheeriga nebiga waxuu ku fasiray sida muslim uu warinayo fii saxiixihi aziyaadaةu annadaru ilىa wajhi اllahi tacala kama qaala sal slam ziyaadadu waa in ilaahay la arko saddexdaa aayad baa daliil u ah axaadiidta nebigana mutawaatiray ugu timi xataa ilaahay nebiga sal ا ly slam uu yidhi inakum tarawna rabbakum cayaanan rabbigiin ayaad arki doontaan si cad baad u arki doontaan inakum tarawna rabbakum rabbigiin ayaad arki doontaan kamaa tarawna albadra sida aad dayaxa afariyo tobnaadka u arkaysaan oo kale laa tudaamuuna fii ru'yatihi laydinku cidhiirin maayo aragtidiisa rabbi aragtidiisa ma laydinku dhibaayo marka waxa laysku shabahaya marka maxay tahay ilaahay iyo dayaxa ma laysku shabaha maya waxaa laysku shabahayaa waa aragtida sida aan ilaahay u arkayna iyo sida aan dayaxaan u arkayna isku midowa ee rabbi iyo dayaxa layskuma shabaha qolooyinka marka diidan jahmiyada iyo muctasilada waa diideen ayaga ilaahay lama arkay dheheen sababtoo ah waa la arkaa haddaan sugno waxaan sugaynaa bay dhaheen jiho intaan culuwi diidno ilaahay waa sarreeyaa inta diidno suurtagal nooma ahanay dhaheen inaan haddana ilaahay waa la arkaa dhahno ilaa axadka la arko waa axad meel kaa jira moogta sidaa darteed waxay yidhahdeen haddaan ilaahay waa la arag waa la arkaa dhahno waxaa ka dhalanaysa ilaahay inaan jiha ku sheegno sidaa darteed waa diideen mayaday marka cuskadeen waxaan u daliilay dhaheen qur-aankana aayaday soo qabsadeenoo laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaara ilaahay aragtida ma haleesho aayaddaas marka waxaa lagu jawaabay laa tudriku idraagga waxaa laga wadaa ma hare ma koobto ilaahay waa la arkayaa iyo aragti laguma koobi karo isku mid ma ahan ilaahay mu'miniintu way arkayaan haddana laakiin ma wada koobi karaan ilaahay dhinac kasta kama koobi karaan licadamatihi weynaantiisa darteed aayaddu marka ixaadada waay waxay diideysa amase aayaddu waxay ka hadlaysaa adduunyada ilaahay laguma arkaayo ama aakhira waa lagu arkaayo waxaa kaley soo qabsadeen qowluhu tacaalaa walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu qaala rabbi arinii andur ilayk qaala lan taraanii walaakin indur ila اljabali qaala lan taraanii bay soo qabsadeen ma i arki doonti oo waxay yidhaahdeen lan tufiidu nafya wa ta'biid lan waay lan waxay faa'iideynaysaa nafyi iyo ta'biid sidaa darteed marka waxay dhaheen lan taraanii weligaa ima arkaysaa laga wadaa zamaqsharina madhabkaas u nusreeyey iyadana waxaa lagu naqdiyey isla aayaddaba oo waxaa la yidhi nebiyullaahi muusa shay mustaxiiloo idinka aada caqligiinna ku fahamteen miyuu nabi muuse fahmi waayey haddaan ilaahay la arkinba ilaahay lamaba arkaba hadday mustaxiil caqlan ay tahay muxuu nebiyullaahi muusa oo nebi ilaahay oo cilmi badan muxuu u weydiisanaa marka shay mustaxiila ilaahay nebi muuse idinkuo idinka cilmi badan yahay midda labaad waxa ay tahay aayadda waxaa ku jirta ilaahay inuu istusay buurta falamaa tajallaa rabbuhu liljabali markuu rabbi isu muujiyey buurta markuu isu muujiyey jacalahu dakan buurta soo makhluuq ma ahan buurtii hadday ilaahay aragtay mumin inuu ilaahay arka maxaa u diidaya marka aayadayba ku jirtaa makhluuqa qaarkiis in ilaahay arkay makhluuqii gobol ka mida qaar ka mida inay ilaahay arkeen iyo aayaddu ay tilmaamaysaa marka hadda in mumin arkaa mustaxiil ma aha aayadda marka laba deliilma laga keenay marka laba meel ayaa aayadda laga keenay marka oo ayaga radinaysa ku filan waxaa kaloo la yidhi lantan aada leedihiin tufiidu ta'biidana waa idinka khaldantaha iyadana ilaahay wuxuu yidhi walan yatamanowhu abadan yahuudu weligood ma tamaninayaan geeri haddana aakhire inay tamaninayaan oo noo sheego wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuka xaggee marka aw ta'biidkii marka culamada marka ahlu sunnada oo marka nuxaadda marka arrinkaa naxwo ahaanna waa u naqdiyeen ibnu maalik kaafiyada midaan yani khulaasadaa la yidhaha alfiyada khulaasaa la yidhaha midii uu ka soo gaabiyey kaafiyada eedu ku sheegay oo wuxuu yidhi waman ra'aa nafya bilan mu'abadaa faqowla hurdud wa siwaahu facdudaa qofkii lan u arkay inay tabiid nafyi ta'biida keenayso qowlkiisa raddi buu yidhi qowlka ka soo horjeeda ku dhegay qabso qadriga kitaabkan qadrunadahana ibnu hishaam lanta markuu sheegaayo waa ka tilmaamaya nafyi inay keento iyo istiqbaal walaa tufiidu tabiida tabiid ma faa'iidayso leeyahy khilaafan lizamaqshariyi fii unmuudajihi sidaa ma dhao ibnu hishaamka marka waa kaa nuxaadda ayaguna saas u radiyeen ashaacirada ayagu waxay yidhahdeen baabkan ru'yada ilaahay aakhira waa la arkaa bay dheheen ayaga haddana falsafo kale ay keeneen waxay yidhahdeen waa la arkaya laakiin ilaahay marka la arkaayo kor kaama jiro hoos kaama jiro midig kaama jiro bidix ma kaa jiro horeyna kaama jiro gadaalna kaama jiro see loo arkay marka waay see loo arkay ani bani aadana anagu nahay seen u arkayna marka waay intaas marka maxay u dhahayaan mataqaanaa waxay diidayaan in lagu laazimiyo ilaahay waa la arkaa haddii la yidhaha hawaayahi culuwda maxaad u diidaysaan ilaahay waa la arkaa koraa laga arkaya sida uu sheegayba sida dayaxa aad u arkaysaana ilaahayna u arkaysaan soo maha dayaxaa naga koreeya anaga alla waa naga sarreeya marka iyagoo culuwiga diidan bay marka waxay yidhaahdeen ru'yana waa sugaynaa culuwina waa diidaynaa marka ilaahay waa la arkayaa iyadoon meel laga arkaayo aysa jirin waa la arkaa meel laga arkayana ma jirto walidaalika yaxya bnu abiاlkhayr alcumraani oo yani fuqahada shaaficiyada ka mida culimmadii yani kitaabuulbayaanna iskale ibnu imaamu nawowina oo badana mar marar badan wax ka soo raro wuxuu leeyahay masaladan marku ka hadlaayo warka ashcariyada waa khulfun min alkalaam waa war asaga dhanba isbaraanbaraayo oo yani waxaa weeyaan meelo u socdaan la aqoonin mar kalena wuxuu yidhi ina alashcariya taqadamuu rijlan wa akharuu ukhra ashcariyada hal lugna waa bannaankay keensadeen oo ahlu sunnaday la soo galeen midna gadaalay ula baxeen marka wax soconaya ma culuwina waa diida ru'ya walidaalika muctasilada waa ku shamaatoodeeno iyagu waxay yidhaahdeen war annaga iyo idinka aan ama culuwiga wada raacno nimankaas aan raacno ahlu xadiidkaa amase waxaa weeyaan aan dhinac ka wada marna safe annagaa isku xisbi ahe ru'yadan aada sugaysaan joojiyay dhaheen intaa culuwina diidaan ru'yana ogolaataan suurtagal daara qطni marka asaga kitaab uu leeyahy kitaab ru'ya la yidhaahdo axaadiidta ru'yada uu ku jamciyo abubakr ilaajuri isaguna kitaab risaale yar buu leeyahay juزء fii axaadiiثi الru'ya wujuuhun wajiyaale yowmaidin maalintaasi naadiratun tii ifaysa waa ilaa rabbihaa rabbigeed intii ka ahay naadiratun eegeysaa halkan marka mujaahid tafsiir waxaa jira mujaahid ka sugnaaday oo yani waafaqsan madhabka muctasilada waafaqa waa tafsiir marka ahlucilmigu ay daciifiyeen weeyaan nacam oo ay yani waxaan u jeedaa xagga yacni sanad ahaan waa mujaahid waa yidhi waa ka sugan tahay laakiin way ku radiyeen mujaahid tafsiirkaas oo waxa uu yidhi naadiratun ay tantadiru hawaaba rabbihaa buy marka daciif waa tafsiir aan sax ahayn fatxulbaarigana asaaniiddiisa iyo wuu ku keenaya kutubaha badankoodna masaladan cinaayada siiso way keenaan marka laakiin waaa kala waxaa kala duwan qofku inuu yani masأalo min almasaa'il ama aayad tafsiirkeeda inuu intuu si ku fasiro tafsiirkaasna uu yahay tafsiirkii yani daa'ifa min dawaa'if ahlilbidac ka mida inuu asagu bidci yahay ka dhalan maysa oo hadda mujaahid asaga ru'yada ilaahay hadda ma diidanayno meel lagu sheegayo la dhahayo kaana yunkiru ru'ya ma hayno ee tafsiirka waa wax lagu haysto ayada laftirkeeda waxay u baahan tahay fiirin waqowlihi ilaahay qowlkiisa uu yidhi cala laraa'iki sariiro korkooda yanduruuna ay eegayaan oo rabbi ay ka eegayaan waqowlihi liladiina kuwa axsanuu wanaagga sameeyey kuwii ixsaanka sameeyey alxusnaa baa u sugnaadaiyo waziyaada waqowlihi ilaahay qowlkiisa lahum waxay leeyihiin maa yashaauna waxay doonaan fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda jannada dhexdeeda wax allaale waxay doonaan ayay ku helaayaan waladayna annaga marka aayaddan qaara waxay u soo deliishadeen waxay yidhaahdeen dadka saalixiinta iyo awliyada ilaahay uma baahnaba wax ay ilaahay uga baahan yihiin ma jirto waxaan maxaa dhacay baa la yidhi qur-aankii ayaa sheegayay xaggee lahum maa yashaa'uuna layidhi awliyadu wax allaale waxay doontayba leedahayeen maxay u baahan tahay marka inay warsato maba u baahnaa allaale waxay doontay leedahay waxaas deliil iyo madluul iswaafaqsan maba ahanba ee waxay doonaanay leeyihiin fiiha fi ljannati waa jannada dhexdeeda qofka ilaahay jannada ou geliyo waxau doonuu siinayaa waa macnaheeda ee aniga iima baahna aayadda macnaheeda ma ahan mid waxaan aragnay marka xajka isagoo jihooga iyo sidaanuu ku doodaya marka awliyada ilaahay uma baahnan ayuu leeyahay ee ninkaas muxuu ka soo xajinaa marka maba islaam maba ahanin qof dhaha yani makhluuqa ilaahay waa yani makhluuqa qaarkiis baa ilaahay ka maarmo oon uma baahnaynba xajka inaan isku soo lugooyo ma aha nacam ila islaamnimadiisiiba maba ansaxayseen wa qowlihi uu yidhi lahumaa yashaa'una fiiha waladayna masiid maxalushaadka waa kan hal waladayna ay wa cindanaa annaga agteenna waxaa ahaadee masiidun ziyaada ahaatay ziyaadadana waxaa laga wadaa marka waxaa laga wadaa ru'yada ilaahi subxana wa tacaala wahaada albaabu baabkan في kitaaب الlahi ilahay kitaabkiisa tacaalى sareeye kaثiiru waa badan yahay yaعni baabka muxuu ka wadaa alasmاء والصiفaaت baab الasmaaءi والصiفaaت ishaarada xaggay u noqonaysaa ilaahay kitaabkiisa waa ku badan yahay buu yidhi seeba una ugu badnaanaynin bani aadamku waxay ugu baahi badan yihiin waa rabbiga ayay abuurtay inay bartaan si ay xaqnimo ugu caabudaan marka shayga ay ugu baahida badan yihiin in qur-aanka uu ku yaraado amase laga waayaa suurtagal ma ah marka dadka dhahaya yani magacyada ilaahay tilmaamaha ilaahay caqliga aan la aadno kitaabka iyo sunnada kama dhelijinin dadka waa gafsan yihiin qaaraa waxay leeyihin mas'ale caqiide ma aragtay u kuleeya caqiido nin aan falsafo baranin iyo mandiq ha ka qaadanin mandiq ninaan baranin maxay tahay falsafada iyo mandiqa bal yani ibnu salaax iyo nawowi iyo waa xaaraantinimay jireen culamada qaar baa xaaraan waa barashadeeda dhahayaan marka shay oo marka caqiidadaadana aynan kuu suuroobayn ilaa asaga inaad barto xaaraan maa la dhihin ay culammadu dhehi lahaayeen midda kale falsafada iyo mandiqa saxaabatu rasuulillahi waxaas maba aqooninba xilligii dambe oo cabaasiyiinta ayaa mandiqi giriiga inta lasoo raray iyo falsafadoodii ayaa carabi loo bedelay marka caqiido lama haysanin miyaa inta aan waxaan la bedelin ka hor caqiido lama haysanin miyaa ummaddu caqiido waa haysata bal xilligaasay caqiido fiicnaayeen dadka tan saddexaad iyadu marka waxa ay tahay qofkan caqiidada laga waayey qur-aanka iyo sunnada oo falsafo iyo caqli giriig laga raadsanaa maxay tahay ilaahay subxaana wa tacaala marka inuu dadka nebi waxaa ka imaanaysa marka meeshaas qur-aanka iyo sunnadii in dadka lagu daaliyey marka keliya wax faa'iidaana aynaa lahayn baa ka dhalanaysa oo markaas yacnii dadkaan giriigoon carabina aqoonin oo diinna aqooninna intay dadka ayaga rabbigooda ay bareen ilaahiyaadka inay dadka ayaga bareen ayaa ka imaanaysa wahaadaa caynu اlkufri wاlmuxaadati wاlmuxaadatu lilahi tacaala marka maxaa yeelay qur-aankii iyo sunnadii haddaynan ilaahiyaadkii ka hadlin nubuwaadkii aynan ka hadlin ee falsafo ka hadasha waa dhibaato وhada baabu baabkan fii kitaab الlah ilahay kitaabkiisa dhexdiisa tacaala sareeye kaiiru mid badan waaye intan waxay ka bilaabay sheekh marka dana sunadu gelayaan sunadiiba wuxuu ka sheegayaa say sunada nebigana uga hadashay alasmاء والصiفaaت kadibna marka wuxuu gelayaa iجmaal mujmalu caqaa'idi ahli الsunaةi واljamacة biاlahi twfiiq wslى اllah وslm عalى nabiyina mxamed وعalى alihi وصaxbihi وsلم